أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay kulan ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee gacanta xabashida itoobiya ku jira kaas oo laga sheegay in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay leeyihiin qowmiyado kala duwan oo etoobiyaan ah oo ay ka mid yihiin amxaarada qodobkaas ayaan aad ugu falanqayn doonnaa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya aqoon-yahan ibnu muflix sheekh cumar xayaakallah iyo nabadoon ismaaciil haaruun muddada barnaamijku u socdo sidoo kale waxa aan soo gudbin doonnaa aaraahda dhegaystayaasha ee mowduuca toddobaadkan miiska saaran zakariya cumar ayaa igala qaybgelaya anigoo maxamed daahir ayaa barnaamijka isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha
الصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maalinimo jimco ah laba iyo labaatanka bisha afaraad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna shan iyo labaatanka bisha tobanaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan gudagalno barnaamijka diiradda jimcaha maalintii isniinta ee toddobaadkan magaalada jigjiga waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka qowmiyadaha ka jira dalka Itoobiya shirka waxyaabaha la yaabka leh ee laga sheegay waxaa ka mid ahaa in boqolkiiba afartan dhulka Soomaali galbeed ay leeyihiin qowmiyadaha kale ee Itoobiyaanka sida Amxaarada baadaryaal ayaa halkaa joogay oo matalaad iyo xuquuqda dalbanayay iyagoo sheegaya in kaniisada ay kaga furan yihiin jigjiga iyo meelo kaleba haddaba shirkaas oo loogu yeeray shirka wadatashiga qaranka ee Itoobiya ugu dambayntii miyuu qabsoomay mise waa lagu kala dareeray warbixin arrimaha ku saabsan ayaa idinku soo maqan waxaana noo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar kulan lala yaabay oo dadka Soomaalida ah ay la fajaceen ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ee gacanta xabashida Itoobiya ku jira toddobaadkan waxaa jigjiga ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen odayaal iyo siyaasiyiin xabashida ka socday kuwaas oo madasha ka sheegay in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay leeyihiin qowmiyado kale oo etoobiyaan ah oo ay ka mid yihiin amxaarada shirka wadatashiga qaranka ee etoobiya oo sababo ammaan loogu qaban waayay gobollada kale ee etoobiya oo dagaallo ay ka socdaan ayaa kulanka waxaa soo xaadiray odayaalo ka socday qowmiyadaha kale ee etoobiya sida amxaarada kuwaas oo madasha ka sheegtay inay saami ka rabaan dhulka soomaali galbeed oo boqolkiiba afartan ay doonayaan inay qaataan oo ay degaan shirka ah ayaa lagu kala dareeray kaas oo dhacay maalintii isniinta ee toddobaadkan odayaasha amxaarada iyo baadiriyaasha kiniisadaha ayaa ku doodaya in dad badan oo iyaga ka dhashay ay soo degeen jigjiga iyo magaalooyin kale ee dhulka soomaali galbeed sidaas daraaddeedna ay rabaan inay xuquuq muuqata iyo matalaada ku yeeshaan dhulka soomaali galbeed qorshaha ayaa ahaa in ergooyin ka socda qaybaha bulshada deegaanada soomaalida ay ka soo qayb galaan shirarka lagu waday inay ka dhacaan oo lagu kala qabto jigjiga goday iyo qaybo ka mid ah gobolka liibaan hindisaha shirka ayaa waxaa lahaa dowladda itoobiya waxaana markii ugu horreysay shirka wadatashiga qaranka itoobiya lagu dhawaaqay markii uu dhammaaday dagaalka u dhexeeyey itoobiya iyo tigree brofesor kaynaan xasan kaynaan oo arrimaha gobolka ka falanqeeya ayaa sheegay in qorshahan uu muddo socday haatanna abiy axmed uu u haysto siyaasiyiin soomaali ah oo ku taageeraya qorshihiisa ku aadan inuu qaato qaybo ka mid ah badda soomaaliya
arrinta kale waxaa weeye waxaa si aan caqliga bani aadamka aanu qaadan karin soomaalida looga dhaadhicinayaa in degaankii soomaalida lala leeyahay oo soomaalidii ay amxaare hadda wax u diidan tahay yacni qowmiyad koox oroma oo degaanka haysata iyo niman dowlad degaanka ay u dhiibteen ayaa dowlad degaankii soomaalida waxaa laga waxaa laga curinayaa masrixiyad runtii nooca u eg la yiraaho tragicomedy waxa la yiraaho marna yacni masiibo ah aafo ah marna yacni masrixiyad lagu qoslo ah oo maanta la doonayo in la sawiro sawir ah qowmiyadda soomaaliyeed ayaan amxaare waxba u ogolayn in la rabo dowlad degaankii meesha amxaarada degaankeeda dagaal uu ka socdo wax la yiraaho national dialogna aanay ka socon karin tigree iska badaa hadalkiisa qowmiyadaha koofureed way kala durugsan yihiin wax aanay horey loo ogeyn oo jigjiga maanta ka dhacay ma jiro waxaynu arkaynay usbuucyo ka hor dadka jilaya riwaayadda maanta oo giddigood leh waa waa okay annagu dowladda waa ku raacsannahay bad baanu u baahannahay annagaa bad u baahan oo ajandaha kooxda oromada ee dalka haysata wada jilaya marka haddii soomaalidii xorta ahayd dhulkeedii oo la qaadanayo ay dhihi kari waayeen annagu dadka xorta ah dhulkooda go'aan kama gaari karno oo ay ku taageereen weligooda abi axmed maqaliyad ay iyaga leeyihiinoo gumayska hor jirta ayay daafici karaan cabduqaadire dhagacadde oo ah falanqeyo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa ka hadlay waxa laga filan karo haddii uu dhaco shirkan oo mar kale dowladda ay isku dayi doonto inay ku qaadato dhulka soomaali galbeed shirkan hadduu uu noo yimaado isaga oo bariga etoobiya ah waxaa laga filaya calanka in la bedelo waxaa laga filayaa gobollo ka mid a oo kooiyo tobanka gobol gobollo ka mid a in la hoosgeeyo herargii oo janaraalka u maamulo inta kalena la hoosgeeyo madaxweynaha oromada dantaadi baad iiga shaqaysay dee aanin dantayda baadan ka shaqayn soomaalidu waxay xukumayso waa goday iyo qabdahar iyo wardheer waxaa loo bixinayaa ogaadeen raasgeysoo xilligii mingista xaylamariyan la dhihi jiray baa la rabaa intaa in lagu maamulo waxa weeyaan marka waa wax gacanta lagu hayray arintida waa aragtida haddii shirka maanta dhaco la ogolaado la saxaxay weeyaan garaadka iyo salaadiinta soomaalida meesha joogta waxaad nagu matashaan ma jiraan shalayto markay lahaayeen soomaali ma nihiin etoobiyaan baana bal etoobiya arag saanta see kuu ka ceebaysay waa inaad haddaad garaad leedahay caqli yeelataa oo cilmi kuu kordhaa
markaan martida barnaamijka ayaan jaleecayaa aan ku hormaro ibnu muflix maxaad kala socotaa shirka toddobaadkan ka dhacay jigjiga ee fashilmay sida aynu ku dhagaysanay warbixinta bismillahi raxmaan raxiim sal allah wasalam ala nabina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin akhiyo horta baarak allah fiikum waan dhaway marka koowaad marka labaad waxaan rajaynayaa si fiican in maqashaan baan rajaynayaa si fiican wax shiro horta oo qowmiyada etoobiya iyo bulshada etoobiya horta leedaha ma jiraan maxaa la yidhahdaa ogtooda oo qowmiyad kasta dagaalku ka socdaa jimhad beenaad waxaan soomaalida ka hayn jimhad beenaad waa la socotaa baan filaya taas oo hadda ani igama baahnin inaan hadda kasi aan kuu faahfaahiyo marka horta dib u heshiisiinka shirka lagu magacaabay horta wax tir uusan hayn taa ka qaado kolka taa qodobka labaad marka laga soo gudbo gobolkan soomaalida inaan awoodin kala mooyeene sanadihii u dambeeyey tobanka sane u dambeysay waxaa si bareedha oo caddaan ah oon qarsoodi lahayn looga samaynhayay barnaamijtii kanaa'ista iyo maxaa la yidhaha ii sheegay dibadbaxoodii iyo iyo kirismaskoodii qaabki loo dhigahayay iyo wadoonka jirjir sidii loogu xidhayay waad arkaysay oo waxaan u malaynayaa ninka nin wariye abaatee waxba ka warqabtaa waad la socotay qodobka saddexaad wax alla wixii shaqo ahaa ee hoose oo dhan jamiic waxaa qaatay ethoobiyan baa qaatay waa qodobka saddexaad qodobka afraad waad arkaysay maal hadda aan sii dheerayn oo hadda aan fogeynba oo bil hadda dhamaatay tan waxay bilowda waxaad ma aqaanee intaalay sayidkan intuu fuulay dushkaga kaadinaya waad arkaysay barnaamij marka barnaamij horta soo socday oo soo karay buu ahaa waxaa kaloo jira inaad ogsoonta kale mooyeene qolyahan ama oromada sheegata ama canfarta sheegatee soomaalida dariska la'ah ee xagga joogta ama etoobiyada kale ha noqoto waxay aaminsan yihiin gobolka soomaalida dhagax baruux xan ka soo inuu jiro inuu yahay dhagax baruux xaggaa ka jira inuusan gobol soomaaliyeed ahayn bay aaminsan yihiin sababtu waxay leeyihiin annaga sidaanadaba waxaan wuxuu ogsoonnahay ama wuxuu ogolahay waa hal qoys waxaana la dagaalamay waa hal qoys waxa maxaa dhihi jira ii sheegay aan siyaasad siyaasad maxaa dhihi jira aan isku nagu haysta waa hal qoys hal qoys baan anagu sidaan waxu ogsoonahay dhagax buur laga bilaabo ilaa xuduud beenaadka soomaaliya maxaa dhihi jiray soomaali galbeed u dhexeeya qoyskan daga ee, magaca maxaa dhihi jiray isheega sheegta ee, magaca ingiriiska uu waddanka u bixiyay ogaadeenka la baxay ogaadeen la baxay annagu intaa wax ogal waa waxay ka siman yihiin weeye yacni soomaalida kaleente ee gobolka degta waxba uma ogola mana aaminsana yacni soomaalida kor dhactay maryam asalkaa marka wuxuu keenay in la yidhaahdo in la rabo jigjiga in lagu daro gobolka maxaa dhihi meesha la yidhahdo isheega ee, maxay harar in lagu daro iyo dir rabo dhacaan in la mariyo oo xaggaa la geeyo oo ismaamulka lagu daro oo oromiya hoos la hoosgeeyo taasaa la wadaa ninkan madaxa diiran ee meesha joogana waa iska sabeen oo wuxuu ogyahay male waan iska sabeen oo maxaa leeyahay ii sheegay aan wuxuu kala socdaba aan jirin weeye waxaa leeyahay dhexdu ka cuni abaarba moog wuxuu kala ogyahay male maxaa marka la rabay marka barnaamijka asaga ahaa wuxuu ahaa ku dayitaan in odayaashii lagu dayo oo la yidhaahdo kow horta barnaamijku waa barnaamij dib u heshiisiin waan garanay ha la isu imaadaa la yidhi qaysaskii dhannaa ee jigjiga iyo eriyeeda iyo gobolka soomaali galbeed oo dhan baa meesha la isugu keenay dhowr iyo labaatan qays baa fadhiday xogtaan helay oo joogtay oo nimankii maxaa dhihi makaranista ahaa madaxda ka ahaa ahaa baa fadhiday waxaa kaloo la yidhi waxaa idinku matali doona qowmiyadaha etoobiya toddobaatan qof oo maxaa dhihi jira laydinka soo xulay yaa idinku matali doontaa la yidhi shirkan marka afar ilaa shan arrin buu yuu daaranaa horta kow dadkan in la tuso inay horta gobolka keligood aysan lahayn gobolka soomaali galbeed uu yahay gobol etoobiya oo dhan ka dhexaysa waa point qodobka labaad in la tuso inaysan keligood meeshan diintooda keliya ka shaqaynine in kaniisadihiina ay degan yihiin maamulkana wax ka leeyihiin inay soo baxaan emseye ay doort- ay doo- ay ka soo baxay oo xabashi matalaya oo cudul matalaya inay kasoo baxaan gobolkana laga dhaadhiciyo oo la tusiyana ayadana awood la tusinaya iyadoo labaad oo meesha ka socotay waxaa saddexeeya oo iyadana meesha ka socotay ta'siilkaa hore een kuu sheegay oo in la yidhahdo marka markuu geerkan galo oo furahan lagu rugo furahan uu ku xidhmo in la yidhahdo jigja waxaa la hoos geynayaa dirna baa la hoos geliya halkaas laga xukumayo oromo waxaa la rabay oo kalantoo oo kalantoo jira markay tan ogolaadaan shidaalka hawshiisa weli way bisashahay weli way taagan tahay waa lagu dhicilaa yahay in la yidhaahdo shidaalkii baa la qodayaa baasanti waxaad ku leedihiin fifteen baasanti ilaa twenty baasanti u badnaan baa laydin siinayaa inta kale etoobiyada kale loo qaybinayaa geedka asana in la geliyo ayadana shirku s- waxa uu daba socdo wasna barnaamijka daba socday ee ku- ku- een- een, la rabay in la mariyo ayay ka mid ahayd waxaa kaloo ayadana meesha ku jiray oo kaleento in la tusiyo awoodooda iyo maanta haddii loo baahdo in ayago dhan dhulka laga saari karo oo markii lagu yidhi dhulka afartan etoobiyaan baa iskale lagu yidhi gobolkii sagaal gobol ahaan jiray in eriya marka laba kale ku daro uu tobanka koo iyo toban ka dhigay hadda laakiin koo iyo toban gobol baa loo yaqaanaa laakiin marka hore sagaal gobol ahaan jiray in lagu yidhaahdo boqolkiiba afartan waxaa iskale etoobiyaan xaggay degaan tuuladay leeyihiin meeshay ka maxaa dhihi jiray ii sheegay ay ay ay ka taliyaan xaggay ka soo galaan su-aalahaasoo dhan kama hadli kartid xorna uma tihid addoon la haysto oo madax laga kaadin oo lagu taagan yahay baa tahay waxaa tahayna ma jiraan marka waa su- ayagana mas- masalada ayna soo socotee masalada u dambaysa soo socotay waxay ahayd aakhirka u dambeeya in la yidhaahdo oo lagu dhawaaqo kilalka shanaad waa gobol etoobiya ay leedahay wax soomaali ah soomaalidu waa dad deegaan ah oo dhulka deegaan ku ah laakiin gobolka mulkiyadiisa iyo lihadiisa iyo asalkiisa waa gobol etoobiyaan etoobiya iskale soomaaliduna dadka etoobiyaanka ee deg- ee gobolada degay ka mid tahay oo aakhirka u dambeeya lasoo wado aad waad mahadsanta ibnu muflix sheekh cumar xayaakallah ayaan siinayaa sheekhna muxuu kuula muuqdaa shirka jigjiga ka dhacay ee lagu soo hadal qaaday in kiniisadaha ay ka dhex muuqdaan dhulka soomaali galbeed oo boqolkiiba afartan ay ku yeeshaan بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اولا الحمد لله اله بaa mahad سبحانه وتعالى ثم walaalaha bahda idaacadda furqaan baan u mahad celinaya jazaahum allahu khayr dadaalka badan ay sameynayaan uma waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel allayaale meesha ay joogta ayaan salaamayaa qadiyadan aad hadda ka shanqarinaysaan ood leedihiin dhulkii soomaaliyeed ayaa mataqaanaaye weliba gobolka loo yaqaano soomaali galbeed boqolkiiba afartan baad ummado kale leedahay lixdan ay leedahay de waxaas wax mataqaana horeyna loo maqlay ma aha wax horey u dhacayna ma aha wax suurtagal noqon doonana ma aha cidda ku riyootayna de waxa weeye waa cid tiri un ummadii dhan hala gacan geliyo qowmiyadaadkan kadeeta ku wada nool soomaali dhulkooda ilaahay baa u kala jaangooyey qorba qordeeda way taqaanaan waxaan leeyahay qadiyadaas waa qadiyadaan ummadda u cunamin wax la qaadan karayana ma aha waxayna iila muuqataa uun hadalka loo yaqaana sawdgebiga oo kaleeto haddii gaalku intaa u yimid uu yidhi halkaas aynu qowmiyada kale idinla wadaagay boqolkiiba lixdan baad leedihiin afartanna waxaa iskale qowmiyadaha kale etoobiya ku nool baa iskale uu iskaleeya etoobiya inaa dhihna xabashi baan u jeedaa waa hadal layska yidhi qofka soomaaliyeed ee hadalkaa ku raacayna ee u rixeeyana waxaan u aqaanaa noocaasoo kaleeto sawdgebi baa la yidhaahdaa sawdgebigu waa maxay qofku hadduu meel buur ah hoosteed uu taagan yahay amba meel qarqar ah uu hoos taagan yahay oo kor uu u dhawaaqo waxaa codkiisa soo celiya sawdkaas amba derbigaas soo celiya amba buurta hoos taagan yahay ayaa soo celiya marka sawdgebi baan u aqaanaa qofka noocaasoo kale ku hadaaqahaya waa qof riyoonaya soomaali ummaddeeda waa la yaqaanaa cabra taariikhna horaa loo yaqaanaa haddana waa la yaqaanaa baan leeyahay aad iyo aad baan uga xunay waxaanu qaadan doona ma waxay soomaali qaadan doontana maha insha allahu tacaala jasaak allahu khayran sheekh cumar waan kugu soo laabanaya dadka nala jooga ee barnaamijka nagala qiibgalaya waxaa ka mid ah nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliya nabadoon ismaaciil haaruun yaa watay oo ka dambeeyey shirka lagu sheegay shirka wadatashiga qaranka etoobiya ee jigjiga ka dhacay bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah marka hore ilaahay baanu mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn allaanu celinaynaa mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa oon si adag ugu mahad celinayaa bahda alfurqaan oo ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba si baaxad leh uga haqabtirta hadba xaaladdu dalku uu marayo deeqsiisana hadba wixii jira ama wixii cusub ee markaa taaganna gaadhsiisa aad baan ugu mahad celinayaa mahaddaa kadib su-aashii haddii aan dib ugu soo noqdo sidaad la socotaba shirka la leeyahay halkaasaa lagu qabtay dadka ku qabtay shirka ee qabsaday shirkaasi soomaali ma aha dad oo amxaara gacanta ku haysa unbaa meel laysugu keenay meesha markii layskugu keenayna ciddii isu keentay rabitaankii ay reebtay unbay ku hadashay rabitaankaa isagaana inta badan dadku raalli kama aha laakiin in camiiliina oo shakhsiyaad la odhan karo baa doonaysa gumaysiga abasiiniyo ee intaas oo boqol oo kun oo sano dalkaa soo gumaysan jirtay inay dadka madaxa ugu hayaan dad fara badan oo ka dhiidhisan oo aan doonaynin oo doonaya inay ka diriraan ama ay ka dagaalamaani way jiraan laakiin nimankaas camiiliinta ah ee mustafa cagjar uu ugu horreeyo ayaa doonaya dadka inay u luqunjibaadhaan ama ay doonayaan inay dadka amxaarada u afceliyaan kolley waannu la soconnaa wixii meesha ka dhacay iyo siday waxusoo wax uga dhaceen iyo dhulka hadda ka horba la boobay intii ugu dambaysay sida loo boobaya waannu la soconnaa boobkaasina hadde ku welligii soo taagnaa buu ahaadee ku maanta bilowday ma aha marka dad ka dhiidhiyey oo saannu la soconna hadda shirkii ma hirgelin wuu burburay waa lagu kacay waa lagu oriyey laakiin dee kama hadhsana oo way ku soo noqonayaan sababtoo ah soomaalidu waxay ku maamaadaan nin kaa awood badani hortaabuu ulmaa amxaara inayna sidaa kaga tegayninna waa wax la og yahay laakiin arrintaa iyada ah kolley dad uun ilaa iyo xad wuxuun ay nooshahay cuquushoodu ay nooshahay oo doonaya inay ka dhiidhiyaan doonayana inay heeryadaa iska tuuraan oo badani way jiraan marka adeerow arrintaa iyada ah waa arrin gumayso wato waa arrin amxaara wadato waa arrin cadowgii ummadda soomaaliyeed wato waa arrin ay yuhuudda geeska afrika afrikaanka ah yuhuudda afrikaanku arrin ay wadato weeyaan ibnu muflix ka waran dareenka iyo guuxa ka dhashay shirkan marka loo eego ummadda soomaaliyeed iyo sida ay kaga falceliyeen iyadoo aan arkay muuqaalo aad u badan oo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo dad kaleba laga soo duubay aadna ay kaga falcelinayeen shirkan
si marka loo fiiriyo kuwan masaakiinta meesha degan maslaxu u ahaa oo maslaxa u ahaa durba horta guux aad u xoog badan baa kacay guud guux aad u xoog badan oo weliba aad u culus oo hadda aan maqlahayba odaygii meesha ra-iisul wasaaraha ka ahaa aad ba u cabsi badan u qaba aan maqlahayba horta bilowday oo ah ma maanta ayaa gobolkii nala yidhi maxaa boqolka afarta ethoobiyan baa iskale waryaa waan hurdayna inaan weligeenba waana waana maamulan jir waan ogeyna laakiin haddana dhulkaan lagu haystaa barnaamij nooca horta guux baa durba bilowday hadday diideen shirka ay diideenna kuwa cilmaaniyiinta awan alifta ah iyaguna way ka hadleen ayaguna ka falceliyeen waxaa kaloo ka falceliyay rag badan oo maxaa la dhihi jiray ii sheegay aqoon-yahano ah walow haddee inagu isku jiha ahayn laakiin aqoon-yahano kaleento oo si kale u ah ay ahaayeen baa ayagana aad uga falceliy oo ka hadlay aad uga hadlay aqoon-yahan hadda cilmaani ah wuxuu soo kordhin baaban jirina laakiin uun in wixii ka ka filcilisaan mar usoo qaadanayaa waa iyagana ka hadlay oo si fiican oo maxaa dhihi jiray sheega uga hadlay oo rag dakaatiir oo ka hadlay waa arkahayay rag kalento maxaa dhihi jiray sheega dhakhaatiir oo ka hadlay waa arkahayay rag kalento iyagana odayaal oo ka hadlay rag waxay waagaada xataa rag saraakiisha hore inte oo ciidanka soomaaliya oo ka hadlay waa arkahayay waxaa maqlaya hadda oo asna kalento shirar waaweyn baa socda oo abaabulkooda socda oo dan iyo dibadba ah oo barnaamijka ku saabsan iyo in la qaataco haddii maxaa lahay ii sheegay hawsha ay etoobiya ay jawaab cad ka bixin weydana la rabo in la diyaariyo oo la qalqaaliyo hub hub aruursi iyo hubgadasho iyo dib in maxaa dhihi jiray howl loo galo marka fursado macaan oo fursadaheenni abaa meesha kasoo bixi doona insha allahu tacala saan rajaynayno mar dhow baa aad yaa u muuqdo khayr badan baa anu yaa ii muuqda oo rajo hore aana qabin buu shirkan igu beeray shirkan hadda dambe ee hadda dhacay rajooyin aan hore u qabin baa hadda dib iigu beeray marka fircilisku marka aad buu xoog badan yahay si adag baa looga fircilinayaa walow aan daakhilka gobolka firciliska ka jirin uu ahayn fircilis muuqda uusan ahayn oon la ogolayn oo dee ninkii dhinac jar ahaa uu madaxa kaga taagan yahay ee sameyntaa uu madaxa kaga taagan yahay haddana laakiin dan iyo dibad intuba guuxu wuu jiraa wuuna socdaa sidaan maqlahayana maxaa la dhihi jiray ii sheegay inuu miraqal dambe ka imaan doono oo calal aqal etoobiya gilgilashii la gilgilo cabsi badan ay dadka gobolka ku nool ay ku abuurmi doonto ayaa la saadaalinayaa waaya shucmar xayakallaaha waxaan ognahay etoobiya inay iyada gubanayso oo dagaallo ahli ah oo gudaheeda ah ay naafeeyeen maxaa u sabab ah marka in etoobiya xilligan oo aan ognahay inay daciif tahay ay hunguriyeyso in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay siiso amxaarada horta waxaa weeye soomaalidu waxaa kuma amaadaa qaahiranina saaxiibkii kama waayo xabashidu markay soomaalida ay odorastay gobolka degan dad mataqaanay macaanjecel ah oo maalayacni ah oo ebirkooda ah ayay ka xulataa dadka ayay hogaanka u dhiibataa ummadduna waa ummad isticmaalku uu ku daahay dadkan hadduu istixbaadku ku daaho ma rumaystaan xataa mataqaanaa unay ummaddaas marnaba ay guulaysan doonta marka dambe ma rumaysato waad arkaysaa xataa nebiyullaahi muuse caleyhi salaatu wasalaam markii ay reer fircoon ay dhibka ku ree bani israil marka ilah nabi muuse u soo saaray nabi muuse xataa way sharaysteen qaaluu ilahi inooga soognasheen waxay ku idhahdeen udiina min qabli an ta'tiyana wa min bacdi maa ji'tana war marka intaada noo ibin muuse annaga waa lana dhibay markaad noo timidna dhibku waa noogu sii socda deed noo kila casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wa yastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun war ilaahi wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu cadowgiina baabiyo idinkana wakiil idinka dhow dhulka idinku wareejiyo deetana idinkii firsada ilaahay sidaad waxuma humulaysaan ummaddan waa ummad isticbaadka iyo gumaysigu uu ku daahay marka nasrigii ilaahay in la gaari karayo ummaddii laiska dulqaadi karayo ummadda qaarkeed way ka maqan tahay siiba dadka madaaristooda ka soo baxay oo hadda inacag jar oo kaliya ay ka mid yihiin kuwii ka horreeyey ee maxaanku dhahda ina ili iyo ay ka mid yihiin waa dad ayagu ay carbisteen oo shakhsiyaddooda ay ogsoon yihiin waad ogtahay geela aan tusaale kugu soo qaado soomaali geelay taqaanaay geela markaan tusaale kugu soo qaado awrku marka uu qooqan yahay ee aad u qooqan yahay geela wuxuu ka dhex saaraa wax allayaalo wixii uu ka tuhmay inay xiniyo qabaan oo dhan xataa qaalinka yar oo laba jirka saddex jirka oo laga yaaba caawa inuu hooyadii abaahiyi doono geela uu ka buriya ilaa ari foofkiibuu buriya laakiin waxaa jirta geela awrta qayb ka mida uuna awrka qooqanin uuna geela ka saarin kuwaas waxaa ka mida geela loo yaqaano koronada amba geela xiniyaha laga saaray ayagoo yaryar dabadu ka ursanaya markuu ogaado inaan xiniya lahayn geela kama dhex saaro kuwan kadeeto waa kuwa uu gaalku ogaado inaysan xiniye iyo shakhsiyad iyo diin iyo qiyam iyo akhlaaq midna aysan lahayn filiajla markuu dabada ka ursada arkina dadnimo lahayn ayuu maalin walba miiska wuxuu u soo saaraya qadiyad waa hore maxsuub agtiisa ka ahayd oo ahayd weligood tawasuc alardi etoobiya admaacda ay qabto dhulka soomaaliyeed inay liqdo kolba qayb ay kusoo siqdo kolba qayb ay kusoo siqdo marka waxa weeye qorshe hore oo yaallay oo khaanada miiska hoosteeda ku jiray ayaa markii shakhsiyadiisa la arko qofkan kada meesha jooga ayaa kolba mid yar loo soqonlaya tan ka waran etoobiya adigan iyo inta kalena maqlaysa iyo soomaalidha waxay ka markhaati tahay in xataa khariidadeedii xabashi ahaan ay bedeshay oo soomaaliya o dhanba xataa ay soo gashat ninka soomaaliya u socda mata soomaali galbeed inuu mataqaana kolba khariidadeed usoo kolban yar usoo dhigo dhami wax la biciidsan karaya maa marka waxaan leeyahay dadkan ayaa shakhsiyadoodu liidataa meesha ku jira haddii ay odhan lahaayeen maya nin soomaaliyeed baa waxaa laga sheegay reetolkiibaa dagaal qabiil kale la galay markaasa dagiilkii way ku dheeraadeen wiilashiisii o dhan dhowr iyo tobanha baa ku dhintay kolkaasa waad artaa raggiina baaba adigana waad mataqaanaa waad ku gablantay waxaad yeeshaa niyo tanaasul oo meesha waxaad yeeshaa isdhiib kolkaasa waxaa laga sheegay niyo ani raganimo maya igaga soo hadhay buyidhi maya waan diiday war nimankaas hadday muddo yaroo kooban odhan lahaayeen sidii xataa balgaalkii mansal mandeel waan diidnay in lana gumaysto dhulkanaga taaka ka mid inaan ka tanaasulo dee wuxuu waa gaalgaalla ayagaa ka taya badnaan laha ka adkaan lahayaan waxaa weeye dadkan waa dad shakhsiyadii ka luntay oo إلهي وهر كبد القاتي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيجا إلهي سبحانه وتعالى سنه سي قيم كي سي دين كي سي وحي كي سي كتري دين إلهي وكبد القاتي دتنا إنه قالكم كل بري عدو ركغي ما دو جزاكم الله خير waad mahadsantahay sheekhana maxay tahay marka ujeedka laga leeyahay in intii hartay dhulka soomaali galbeed la sheegto oo weliba lagu dhiirado waxaan su-aashaasi siinayaa nabadoon ismaaciil haaruun adeer ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan eh, sideedaba etoobiya waa intaasoo qowmiyadood Een, qowmiyadihii nooca ahaa intooda badani maanta way dagaalamayaan xabadday ridayaan amxaaraa ridaysa gambeelaa ridaya digreegi baa ridaya canfartii baa xataa dhaqdhaqaaq wadda ninkii aan dhulkiisa wax dhaqdhaqaaqa u samaynaynin een ka dhiidhiyaynin een ka dagaalamaynin adeer boqolkiiba afartan baa sheegaya boqolkiiba boqol waa la qaadan sababta loogu dhiiranayo oo eraygaa ay maanta meesha u keeneenna waxa weeye dadkii dhulka lahaa ee degganaada ilaahay ku abuuray oo intiisa badan loo arkay inay hurdaan baa keentay laakiin waxaan leedahay oo aynan taa ku darsanin dadku inayna hurdu doonin in badanan hurd- hurd- hurdadaas qabinna hurdadaas aan ku jirinna ay jiraan in badan oo hurdada ka kici doontaana inay jirtaan baa ka maqan arrinta ayada ana waa taasaa sabab u ah dadkii oo ka jiifa iyo in badan oo dadka maskaxda uga gumaynaysa taliskaa xun ee abiy axmed baa keentay adeer arrintaa waaya marka maxay tahay nabadoone saamaynta ka dhalan karta hadduu hirgalo qorshahan adeer saamaynta ka dhaba- ka dhalan kartaa waxa weeye arrinta ayada hadday suurtowda maahane hadday wuxuun ka dhaqaaqaan Een, haddee haddee wax badan oo kale oo oo tanaynu ka wada hadlayna lafteedaa khatar geli doonta ummadda soomaaliyeed oo dhan baa khatar geli doonta waad ogtihiin maanta xeebihii soomaaliya ee badda cas ee ummadda soomaaliya ku naaloonaysay baa loo gacan geliyey tanna gacanta inay ku geliyaan bay rabaan soomaalida meeshii lagu qaybsanayey wixii ka dhacadoo kale unbaa adeer aw ka socda xeebtii waa la qaatay tanna waa kala leeyahay boqolkiiba afartan waa dhulka berrina waxaa la leeyahay boqolkiiba soddon Een, subaxa dambena waxaa la leeyahay eber eber eber eber baa soo bixi doonta haddii alla idmo haddaan raggeeda oo rabbi kaashanayaa aynan u kicin ismaaciil haruun aad baad umahadsan tahay ibnu muflix wixii ka dambeeyey doorashadii abiy axmed waxaa dhulka soomaali galbeed ku soo qulqulayay dad itoobiyaan ah oo wax badan dhaqan rogay lana wareegay howlihii ay hayeen dad badan oo soomaaliyeed maxaa arrinkaa kala socota horta nimankan etoobiyaanka ah eh, horta kilka marka la joogo ma intii liyu boolis iyo nimankan iyo shaadintan iyo ay waxaan isbarbarteen mise inta hore inta horta galba xamaarsa hore dhijira haddii qabdara tahay iyo haddii jigjiga tahay iyo haddii goday tahay iyo haddii dhexbuur tahay iyo xaggan iyo wareer mama ay soo gaarine Ha- meelaha iyo afreer iyo xaggan ma ay soo gaarine afartaa magaalo baa ugu badnaa wixii waaweynaa iyo qabri bayax iyo meelaha hadday tahay meelaha la dhihi jiray waxaa jiray eh, eh, xamaaro safar oo naagaha dhilooyinka xunxunka iyo ay ku fuulfuulaan oo kham- ay khamrada ku cabaan oo bahalkan xunka ee daafida ay ku cunaan oo baa jiri jiray hadda marka intuu abiy axmed qabsaday nimanku horta waa kala wada warbaaxay tigreegii iyo xamaaradii wuxuu dhan baa israacay burbur badan baa gaadhay in badan horta iyaga ka mid ah ayagoo dhulka aqooni bay maangeliyey ammaan horta usoo doonteen usoo carareen in badan kami horta saas kusoo galeen markay soo galeen bay wax aysan filaynin bay dhulka ugu imaadeen wax aysan filaynin oo la yaab ku noqday ugu imaadeen waxaa weye nimanka waxay yaqaaneen meel buura ah oo kulul oo oomano oo markuu roobku daan iyaroo qabandiya inta lagu abuurto waxaa dhihi jirtay daafica lagu abuurto wax laga samaysto gaajo meesha ugu baabeen dhul marka waxaa dhahdan qani ah oo kii baalashaga lacag ka dhig oo kii baabuur dhaqan lacag ka dhig oo kii washmee maxaa dhihi- kii noqday ishaga ee noqday maxaa dhihi- maxaa la dhihi- ishaga kuwan wax wareejiya luqunta intay sumanka iyo xagashadaan wareejiya wareejiya noqday wax lacag ka dhigi oysan filaynin bay meesha ku arkeen hunguri marka waxaa galay ah dhulkan sidan habsidan bay yahay maxaad ka doonaysaan meesha iskagaba dega tee marka waxay keentay inay nimankii dhulka ay isleysiyaan ay dhahaan dhulkii waa dhul Ethiopia dhul Ethiopia dhul Ethiopia laga xigo hadda ogow wiilka Soomaaliga looma ogolo goondar iyo maxaa la yiraahdo tago waa mamnuuc iska daa in wax uu ka shaqeysto ama dukaan ka furtee waxaa adag inuu xataa dhex mara adag taa marka waxay keentay marka inay nimankii saameyn badan oo aan yarayn inay nimankii yeeshaan bay keentay marka saameynta marka dhul badan tuuga badan bay sameeyeen meel badan bay dhaceen dad badan bay dhaceen inkastoo la qabto aad loo qabto kuwa new booliska ay aad u laayeen oo cadhe jira ay ay bur xabad kuna dhufan ay laakiin suxul u bureeyeen dad badan bay dhibaato u geysteen oo waxaa dhigta ay xoola ka dhaceen dad badan bay sixireen dad badan bay maxaa la ii sheegay ta'fiiriyeen hadda calaa kulli xaal markii lasoo duuduubo magaalada jigjiga la yiraahdo waxaa la dhihi karaa afar markii loo qaybiyo meel ka mid Ethiopia hadda noqoto afar markii loo qaybiyo ama shan markii loo qaybiyo meel ka mid oo Ethiopia taa marka waxay keeni kartaa oo imaanaysaa wax horta dadku waa dad aad u fuliyo u ah haddii hadda ay xabad dhacnin ama guux hadda kacay uu isbedel ka yimaado horta way yaacayaan ma joogayaan nimankan waa anaa ku anaa ku aqaano oo joogmaan way iyaga firxan doona laakiin hadda xaaliyan xa- xaaladda ku jirta haddii loo sii daayo magaalada jibsiga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba sagaashan iyo shan u yaraan shaqadii hoose oo dhan iyagaa la wareegay weelasha muqaasha laga dhaqaayay weytiradii maxaa lahay ii sheegay intaan kuusii sheegay hore yacni kullu shay dabakaabooyinkii yararka ahaa bajaajkii meel walbay galeen Eh, magaalo naga la yidhaahdo magaalo soomaaliyeed bay ahaan jirta asalkeedii waa laga qaatay soomaali hadda oromaya waa dhul oromo weeye in yaroo gunra la degta waxaa laba waxaa kalantoo jirta magaalada la yidhaahdo magaalada la yidhaahdo ee dirdhaba ee hadda islaamka oromada hoos tagtay eh, waxay go- go- waxaa dhihi jirta gobolka shinila oo ahaan jirtay caasimaddu ahaan jirtay ilaa iyo kashishay weliba maan ku dhaho dhul badan oo ahaa oromaa la wareegto hadda qaadatay oo gacanta ka bixisay jigjiyaan hadda wax bay u jiraanba jigjiya waxaan maleynayaa wax boqol kilomitir ama dhan ama wax yar ka badan bay u jiraan adugu laba boqol kilomitir ma dhan inta hadda u jiraan meelaha qaar way uga dhow yihiin ba oo geesaha marka la yidhahdo way uga dhow yihiin marka way jirtaa dhul saa loo qaatay laakiin qaadashada dhulkaasi dhul wuxuu ahaa ay bixiyeen nimankii gumaystaha iyo gaaladii iyo iskaashigii faraha badnaa meesha isku tagay dhul ay saa ku bixiyeen buu ahaa mooye dhul hadda ayagu ay xoog iyo sharci ay cal ku qaateen muusan ahayn waa hagaag warbaahinta alfurqaan ayaad la socotaan oo aad dhegaysanaysaan barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku guda jirnaa oo toddobaadkan ku saabsan etoobiya oo qowmiyadaha kala siinaysa dhulka soomaali galbeed qayb ka mid a aaraahda dhegaystayaasha ayaanu soo gudbin doonaa muddada barnaamijka aynu ku guda jirno balse aan ku laabto sheekh xayaakallah sheekhana dhulka soomaali galbeed horta aan isweydiinno halku ka soo bilowdaa mana jirtaa dhul gacanta ka baxay horta waxaan leeyahay dhulka soomaaliyeed wuxuu ka soo bilaabanaya webiga xawaas buu ka soo bilaabanaya dhinaciisan bariga markii la soo gaaro webigan webiguu qaybsama wixii galbeed ka xiga waxaa loo yaqaanaa hadbal qarbiya loo yaqaanaa xabashiba inta badan loo aanin jiray webiga xawaas wixii bari ka soo xiga horta waa dhul soomaaliyeed tusaale ahaan waxaa kuugu sugan imaam axmed guri markii uu ka dagaalamayey saldannadiisu ay herar taallay ee gudaha xabashi uu ka dagaalamayey ee boqorkii xabashi kulba dhinacuu u baaxsanayey waxaa ka mid ahayd saraakiisha xabashida iyo baad- ee nimankii loodhan jiray baadiriyiinta amba qisiisiinta amba iyagu ay qeyska u yaqaanaan ciidamadooda hogaaminayay wakhtigii imaam axmed gurina badaariqada loo yaqaanay ee welibana ciidamada hogaaminayay waxay ku odhan jireen intay warqado soo qoraan xageed ku socotaa iimaanka lagaa qaadiyo degaankaagi waa horaad ka timid qaniimo badanna waad qaadatee awowyadaa iyo aabbahaa intay nagu soo duulaan oy qamiino qaataan oy wadanka wax badan mataqa waxay qaadan kar yay noqon jireen orodoo noqoo degaankaagii u laabo taas waxay ku tusinaysaa inay xabashidu noo ogoleed wixii ka sokeeya ha- hawaas ayada haddaan wax yar ku sii daro nin soomaaliyada hadda inuu nool yahay aan rajaynhayo gabayaa ah oo shaaciro abwaan ah wilaayaadkeenu ku nool yarwan wuxuu iga sheekeeyey berigii uu mella zanaawi noolaa ee soomaalida la kala jarjarhayay ayaa mar waxaa lagu marti qaaday meesha lagu magacaabay naazareed baa lagu marti qaaday soomaalidii lilahaa baarlamaanaa loo sameynaya gacankurimiska ah markaasaa wuxuu yidhi hoteel baan ku degay hoteelka waxaa iskale bidhi nin ura- eh, amxaara iskale Eh, may oromu ahaa ninkaasi kolkaasaa sheekaysanoo ku dhibar warrano kaasuu yidhi magaalada naazareed la leeyahay ma iga rumaysanaysaa haddaan ku idhaahdo say u dhannayd soomaali baa iska lahayd dhismaheed iyo magaaladeedaba markii ugu horreysay ee askari xabashi uu soo caga dhigaana toddoba nin baan ahayn oo boolisa afarna oromay ahaayeen to- saddexna amxaaray ahaayeen maanta haddaad istaagtaan waxaa laga yaabaa qoys soomaaliyadoo degan inuu naadir yaha laga yaabaa haddaad haddaa dhisaba ka soo dhaqaaqdo naasareed intaada soo gaa naasareed soddon kilomitir baa dhisagu jirta waxaad arkaysaa geelii soomaaliyadu qori aa ka alla wala dhex taagan yahay wiilkii yara oo jeeni qaarsan yahay oo uu weliba laamida dhexta ku leey wanaag gaadhiga ayar iga wad gaadhi geeliga haygaga danqine haddaad ka soo dhaqaaqdo hawaas markaad soo gaadho gabdhihii soomaaliyeed ee mataqaana gareyska qaadan jiray ee bahashan loo yaqaano weysada ee dhexda dhuuban ee labada dhinac mataqaana ka waaweyn caanaha ku wadata ayaad barta ummadii dhan waatay arkayso sanadkao dhan gobolkaas loo yaqaano la barakicinayey ee meesha loo yaqaano bardoodii iyo wadan wad- wabi- intaa uu hadda tareenku mado ummadda soomaali sidii loo baa kaan ogan taasi horta waxay ahayd ummadda dhalka soomaali tawasucaas etoobiya wayna ogol dhulkan inuu hawaas ka so inuu inuu hawaas gaadho wixii ka sokeeyaan annago aan leen wixii ka sheegay ayagoo aan leen taa haddaan taxdiidka kaga baxo dhulkeenu inuu halkaa ka soo bilaaban cidna aysan lahayn cidna ayna ku gorgortamin ha ha lays dhex dego oromahana dhex degto waa lagu beeray gadaal baa looga beeray armaxaarahana dhex degto I- melazana waxaa ku beeray nimankii loodhan jiray eh, xayl- eh, ninkii loodhan jiray im- im- iisoo qabo xayli salaasaa ku beeray waxaa ka dambeeyey mingisto xayl maryam baa ku beeray waxaa ka dambeeyey melazana baa ku beeray ilaa yomina haada baa lagu beeraya taa aan ka baxno iyadoo etoobiya ay kala dhaqaaqday oo meel maanta u caafimaad qabtaa aynan jirin oo ay la mid tahay mataqaanaa kaar- gaaryoone qashin lagu wado oo ninkii ku waday uu meel bad ah kusii qu- kusii shubayo habyahunu badda kusii dhacahayo intii kan dhulka hor looga qaaday meel uu qabsan karo oon jigjiga ahayn ayna gobolka ka jirin in soomaali lagu yidhaahdo mataqaanaa dhulkiina afartan waxaa qaadanaysa qowmiyada kale horta taa geeri baan u aqaanaa taa intaa ka sugni qadiyadda ku saabsan ummaddan xagga caqiidada looga yimid dabcan ummadda xaggee ka dhimataa ummaddu qalbigay ka nooshay meesha ka nooshayna waa qalbiga meesha ka dhimatayna idinka soo kacayna waa qalbiga weeyaan qalbiga waxa gele ugu weynna waa iimaanka ilaahi subxaana wataala meesha laga rumeeya waa qalbiga iimaanka laga qalbiga iimaanku iyuu dega qofku hadduuna iimaankii towxiidka uunan qalbiga ugu jirin cadowgiisa ma yaqaano naasixiisa ma yaqaano naftiisa mataqaana maxaa u dana ma yaqaano diintiisa dal waxba ma yani wax waa ka laashay wax jira maaha qofku idan ummaddan tidata culimmadii waa horaa la barakiciyey ninkii shakhsiyad lahaa ninkii tawxiid sheegahayey waa horaa la kiciyey waxaan xasuustaa tusaale ahaan gobolka dhagax bur waxaa joogi jiray sheekh lagu magacaabo eh, ina sheekh muumin oo odhan jiray magaciisa axmed sheekh muumin habaan u malaynayaa magaciisii haddaan habsanayn Eh, waxaan la kulmay taqriiban marka sagaashan iyo saddexdii baan dhagax buur kula kulmay waxaan weydiiyey jeel buu galay bal iga waran baan ku yidhi xabashiga maxaad istiraan buu yidhi xabashiga wuxuu yidhi maxaad tihiin oo iga sheekee maxaad tihiin buu weydii buu yidhi kolkaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi annagu tadaamun baan nahay tadaamun maxay yihiin suma doonaysaan dadka is- eh, dadku inay wada muslimiin noqdaan oo etoobiya islaamku uu qabsay suma doonaysaan haa tabliiqna intaa in laga rabaan inay wadanka islaamka itixaadna inta aandhi hullum aandhi naajub igu jirtaa dhammaantiin isku mid baa tihiin bay ka dhigan tahay Ha- waa saddex iyo sagaashanka sheekha hadda aan waxay ugu dambeysay geeriya nool midna laguma hayn reer dhagax buur buu ahaa nin khayuura buu ahaa nin muxsina buu ahaa masaajida badan iyo madaaris badan wadanka ka dhisay isagoo aragtidii leela ayaa ugu dambeysay inuu siduu maqayo inuu dhintay in la helay waruma hayo hadduu dhintay allahu naxariisto waxaan leeyahay qofkii shakhsiyadda lahaa jeel baa lagu riday amba waa la barakiciyey amba waa la eriyey oo dalka waa laga saaray haddii dadkii iska soo hadheen maxaa soo hadhay laba qof baa soo hadhay nin cilmi wuu leeyahay laakiin cilmigiisii aan ka run sheegi karin oo mataqaana waxoogagan axwa- axwaala shakhsiya loo yaqaana meherkii iyo eh, maxaan ku idhahdaa qur-aansaarkii yaraa iyo qur-aan salaadaha shakhsiga qofku inuu salaadihiisa tukado masaajidkiisa xaadiriyo de intaasoo talaabiibba lagu ogolya baa loo ogolaaday shicaarkii oo dhan baa lagala dagaalamay qiyamkii baa lagala dagaalamay tawxiidkii baa lagala dagaalamay caqiidatulwala walbara baa lagala dagaalamay jihaad baan la maqli karin ummaddu markay noocaa muddo dheer ku jirto waa dareemi karaysaa waxa weeye waa ummad un mataqaana ay masaxantay oo isbedeshay marka ummaddu way jirtaa meesha laga galay inay tawxiidka tahay dadkii tawxiidka sheegahayay ee caqiidatulwalaa bera u sheegay amba waa horey dhinteenoo sidii dagaaladii itixaadka ku dhinteen amba jeelashooday ku ba- ku bakti- iyo ku dhinteen sida mataqaana ina sheekh muuminka hadduu nool yahay hadduu dhintay iyo kuwo kaloo badan oo hadda magacooda aan xasuusanayn kuwo kaloo badan oo barakacay oo dalka ka cararay oo meelo kale ka soo jeeda oo hadda meelo kale kasoo laga yaaba inay ku nool yihiin falaajil hada ummaddu tawxiid ma jiro oo tawxiidka waa lagala dagaalamay hadduu tawxiid jirana waa tawxiid haamish oo kanay hadda jamaacatul-ictisaam ay hargeysi iyo ka wadaan boosaasi iyo oo dawaaqiiddii bay u gacamraaricinayaan oo intooda badan laga yaaba in mataqaanaay m f v iyo ay u shaqeeyaan ma- maraykanka ay u shaqeynayaan qaarkood oo diin mataqaanaay la jeefiyaano banaano balastico dhinac walba loo jiidayo waxaas haddii inay- inay soo hadheen waa laga yaaba laakiin diin xaqiiqa ah maanta qof ka sheegi karaya laa har- jigjiga walaa hargeysa waa isku wada mid walaa boosaaso walaa dhagax buur walaa walaa goday cid maanta diin xaqiiqa ah ka sheegi kartaa gobolka kuma noola jazaakum allahu khayr wejiga koowaad ee shirka waa uu fashilmay waana lagu kala dareeray sida aynu sheegnay maxaa xigi kara oo ay dowladda etoobiya samayn kartaa ibnu muflix ayaan su-aashaasi siinaya wax xiga ay samayn karaan waa laba shay akhiyow laba shay bay samayn karaan labada shay waxaa weeye horta kow haddii hadda howlgalkan socdo iyo shirkan fashilmay guuxa ka dhashay uu guxoogeysto oo tabaraysto een, way samrayaan dilanka soomaali galbeed ma ahe taytale oo balcad abay leeyihin anaga iskale hoo Shee- sheegashada iska bidaashka waa gooni laakiin wax ay qaban karaan oo hadda usoo kordhi karo oo ayaga hadda ay samayn karaan ma jiri doono waa haddii oo hadda shirkaas u fashilmay u socdo een, qadiyadana qadiyad maxaa la yidhahda in sheegay kululaatan looga dhiga weeye haddii laakiin sidaa intay ku aamuso saa faraha looga qaado way soconayaan een, waxaana go-aan ah waxaana go-aan ah waan ku sheegahayaa go-aan oo dhab ah oo xaqiiqa oo cidan iga dambeysay aadan weydiinaynin in abiya axmed uu rabo gobolkan soomaalida in badan oo ka mid ah inuu gacan oromo geliyo arrintaana waa arrin ofishiyaal arrin qarsoon oo uu qarsan haya ma ahan jigjigadaasa kow ka ah qabri bayax baa ku- yaa ku jirta gobolka maxaa dhihi jiray ee liibaan la yidhaahdo ee xaggan ii sheegay ee soo raaca maxaa la yidhahdaa ee dimooya dhinaca soo raaca ku jira waxyaalahaas oo dhan oo la isku aruuriyo waxay keenaysaa oo ay salka ku haysaa in la yidhaahdo salka ay ku haysaa in nimankan madaxa loo geliyo dhulka loo dhiibo kadibna la yidhaahdo ha aakhirkan lelusaa lagu iloobo sidaana uu ku tago ujeeddadu waa saa laakiin ibnu muflix soomaalida soo lama oran karo iyaga ayaa gaabiyey oo mas-uul ka ah in amxaarada ay xuquuq u sheegtaan dhulka oo ay matalaa dalbadaan maadaama dhulka soomaali galbeed uu yahay halka keliya ee etoobiya ay nabad ku haysato xabadina ay kaga soo dhacaynin marka loo eego qoomiyadaha kale akhiigu midaasi waa sadar muqo su-aalka dhan weye waa soo bareysay caba lagu qaray dheheen soomaalidu marka taasi shak kuma jiro ayadoo etoobiya oran nabad tahay oo jigjiga laga bilaabo ilaa iyo maxaa la yidhahdaa meesha etoobiya u dambeysay ay nabadgelyo tahay oo gobolkan soomaalidu etoobiya xabad kaga socotay oo gobolkan soomaalidu dagaal ka socday oo etoobiya oo dhanta isugu tagtay la loodin waayey oo laga shaqaynayay oo markay jamaad baxda mid kale soo geleysay oo weligeed socotay iyadoo marka maanta maalinkii la rabay iyadoo meesha ugu fiican maraysa in la dhabar jebiyo oo markii axmaariya tigriya xagga kaga sii jeedeen ee oramo dhinac ka garaacaysay ee oola dhinac ka garaacaysay ee waxa dhinac ka socotay la rabay in xaggana laga shabiyo oo xorooyinkan waaweyn ee goday iyo qabdaariya dhagax buuriga ku yaalla intii dhegta dhiigga loo daro la baabiyo hubkeeda la wareego dir dhaba laga xidho laga xidho maxaa la yidhahdaa dhufis laga xidho bartaas loo gaala meel farti qaaday xaggii aadi lahayd xaggii uga kirtay haddii maalinkii tigri ay ku bilowday xaggan ay kaga dhacdo oramo xaggan ay kaga dhacdo xaggan ay kaga dhacdo xaggeebay ii sheegay etoobiya gaadhig lahayd farteebay qori lahayd yay la dagaali lahayd maanta ma etoobiya ay jiri lahayd taasi shaki ma leh boqolkiiba boqol mehe boqolkiiba laba boqol oo kun dhibka go- gobolka ka jira dadka ka jira ayaa iskale dadkuna uma sinno cabdullahi socodka nooga nooga sii digay waa ku dhihi jira subaa dadkana uma sinna gabagaaga maqane dadku uma sinna ee nimankan siyaasiyiinta sheeganaya tuugada ah ee la magacaabay ee etoobiyaanka u shaqeeya ee khaa'imiinta ah iyo kuwan kale ee kasii khaa'insanay ee ka nijaasan ee soddonka sano dadka intay baabi'iyeen oy haldoorka dadka laayeen maxaa la yidhahdaa haddana maanta godkii dadka ay ku leeyihin ayaga galay ee ona laftii nijaasta kalaantiga itixaadka is- is- isku- isku- isku rakibnaa ahaa dhibaatada ugu badan ee dadkaa haysata ma aha dadka shacabka ah ma aha hadda waxaa dadka qaar ay in badan ku arkaysaa markaa social media dhexa qaada aad fiiriso aad la yaabaysa kuleeyihiin dadkaasna maxaa dhihi jiray waysay raaceen etoobiyaan bay raaceen kan bay noqdeen waa waxaan waxba ka jirin sababtoo ah dadka badankood nina wuu aamusan yahay oo bishantu ruugaya ciil buu la dhiman hayaa nina maxaa la dhihi jiray meel uu ku biiro oo tallaaba ka qaado uu la-yahay mooye inta uun maamulka sheeganaysa iyo inta u dabaraqlaysa ee tuugada ah ama qabiil ha ku taagsa ku taageersanaadeen iyo reer iyo in hebel ama ha ku taageersanaadeen ii sheegay een, caqaqaatinimada ha ku taageersanaadeen mooyeene dadka waxaa dhihi karaa boqolkiiba siddeetan mashruucan kumana qanacsano umana socdaan taana waxaad ka dareemi kartaa maalinkaad ugeyd baa ii sheegay yaa jayna lagu laayay een, ceelashii shidaalka uu ka cararay ilaa yowmin hada maxaa loo furi waayay ceelasha shidaalka maxaa looga shaqaysiin la-yahay isma weydiinin taas cabsi laga qabo dadkan kale inta siyaasiyiinta dabdhifka ama weyn, dadka cabsi laga qabo horta talaabo loo qaadi lahay u socon lahayd maalin hadda aan sii dhareenna qoraal soo baxay oo gaaladan soo saareen waxay leeyihiin gobolkan waxaa la saadaalinhayaa etoobiya inuu ka go'i doonaa afrikana meesha ugu dhaqaalo badan buu noqon doonaa marka afrika la yidhaahdo gobolka ugu dhaqaalo badan buu noqon doonaa sababtu waxay leeyihiin yacni maalin dhow hadda aan sii fogeyn laba bilood kahor si bil kahor waxaan aqaanay warbixin ay soo saareen waxay ku soo saareen yacni taaka meel ah dhulkaas ka mid ah toban mitir toban kilomitir oo dhulkaa ka mid ah oon wax laga helaynin wax faa'iido ku jirta inaysan jirin bay sheegeen waxay marka leeyihiin waa laabudda in gobolkaasi degenaansho uu helaa haddii gobolka degenaansho uu helin geedka degenaansho heli uu maayo waxaa loo gogol xaarayaa marka oo loo socdo waxa weeye shidaalka iyo howlaha meesha ku jira aan usoo noqo marka tan ee dadkan inta marka sababta u ah ee dhibkan kow ka ah waa inta indhaha dadkii u ahayd ee ama siyaasi u ahayd ama urur u ahayd ama culimo u ahayd ee dadka inay tawjiihiyaan oy meeshana madaxa u saaraan oy hawshan qabtaan la rabay yaa ka seexday taa marka ayadu shaki kuma jira akhiyow wax la isweydiin haya ama la inkiri karana ma ahan inay dhibka koowaad iyo sababka koowaad dhulka maanta uu heerkaa gaaro dadkiisu inay yihiin waa laa shaka taayada ah
waa tahay maamulka jira dhulka soomaali galbeed ee xabashida hoostaga mustaf cagjarna uu madaxda u yahay iyaga iyo odayaal ku daabanba waxaan ognahay inay soo dhoweeyeen markii ay dowladda etoobiya somalilan ay ka saxiixatay heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda lagu siiyey nabadoon ismaaciil haaruun ka waran kaalinta maamulkaasi uu ku leeyahay qorshaha socda ee wejigiisa hore uu dhicisoobay adeer nimankaas hadda meesha jooga ee aad leedahay nimankaasi way een, way ku faraxsanaayeen in abiy axmed uu baddaa qaato nimankaas meesha jooga ee hadlaya een, niman abiy axmed ka sokeeya maaha waa niman abiy axmed ku shaqaysta weeye waa kalaabiin ama ay uu ku shaqaysta weeyaan wax dhul soomaaliyeeda ama soomaali galbeed ha ahaato ama soomaali kale ha ahaato ama qabiil reer hebel la yidhaahba ha ahaatee midna wax matelayaye meeshaasi ma jiro oo maamul ahoo ka jiraay balse waxaa jira ummad shucuub ah oo aad u fara badan oo waxa abiy axmed iyo kan xun ee dabadhilifka u ah waxay wadaan aan raalli ka ahayn oo doonaya heeryada gumaysiga inay iska tuuraan aad u fara badan baa jira dadka iyaga ana dadka ay kaashanayaani waa dadkan islaamka ah haddii alla idmo riyooyinkaa iyo qaybqaybintaasina wax suurtogeli doona ma aha berberi iyo xeebaha badda casna ma suurtogeli doonto tan ay leeyihiin hadda kililkii baanu qaybinaynaana ma suurtogelayso qodaxda unbay etoobiya isku sii fogayn doontaa oo isku sii fogaynaysaa ummadda soomaaliyeedna meel ay joogtaba wixii horena raalli kama ahayn tanna raalli kama noqon doonto xabad iyo dagaal baana ka xigi doontaa haddii alla idmo waxa weeyaan dhinac canfartii baa ka soo dagaalamaysa oo gobolka city la yidhaah intiisa badan way qabsatay canfartii dowladda etoobiyana taageeraysa dhulkan kale ee bidixda ah ee wixii jigjigi iyo adari iyo diridhabi iyo dhulkaasana waxaa loo kaashanayaa oo abiy axmed u kaashanaya amxaaro dagaalkuna dadkaana waa barakicin baa lagu wadaa dadkaa barakicin baa lagu wadaa dhulkii asal ummadda soomaaliyeed ay degi jirtayna horey baaba looga soo raray intii baaqiga ahayd weeyaan waxaa hadda laga rarayaa haddii aan ummad u kacda oo ka difaacda oo ka dagaalanta aan la helinna waxaa iman doonta in la yidhaahda maalin bay sidaa ahaan jirtay maalin bay sidaa ahaan jirtay inay inay in la yidhaahda iman doonta haddii alla idmo laakiin ismaaciil haruun maamulka mustaf cagjar waxa uu ku doodayaa inay ka duwan yihiin maamuladii kale ee soo maray dhulka soomaali galbeed sida maamulkii ina iley oo dhibaatooyin badan geystay dad badanna laayey etoobiyana aad uu la shaqeeyey jeelal badanna furay ugu dambayntiina isaga ay ahaanaysteen sheegashadaas maxaad ka leedahay adeer waa khaa'imiin weeye waa khaa'imiin weeye wax allayaala ina ilay hal arrinoo yar bay ka duwan yihiin ina ilay dadka shacabkaa ee soomaaliyeed ee dhulkaa dega wuu sida ayga u cuni jiray sida ayga cuniddii noocaa ahaa iyaguba way cunaane yacnii wuu ka badsan jiray isagu wuu ka badsan jiray oo markuu isagu boqol dilo kuwani toban bay dilayaan ama shan bay dilayaan waxoogaa dadka sidaa way u kala reebayaan laakiin diin ahaan iyo damiir ahaan iyo gaala raacnimo ahaan wax allayaala waxay ku kala dooriyaa waxay ku kala duwan yihiin iyo waxay isku dooriyaan haba yaraatay ee ma jiraan balse gaalkaas iyo kan hadda joogaayay waa isku mid wax allayaala waxay isdooriyaanna ma laha waa aygii kaa tegey iyo kii ku yimid waa hagaag qaybaha dambe ee diiradda ayaan ku sii siqaynaa markan waxaan idiin soo gudbinayaa qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo si adag toddobaadkan kaga hadlay shirkii maalintii isniinta ahayd ee toddobaadkan ka dhacay magaalada jigjiga ee lagu sheegay in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay leeyihiin qowmiyadaha kale ee etoobiya sida amxaarada waxaa ugu horeeya suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbada hoose aarmaaxi waa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah naqiibka guud ee nuqamada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbada hoose waan ku dhawahay idaacadda alfurqaan artayda waxaan ka leeyahay horta xabasha annasaara haddana dhul soomaaliyeed inay tirahdo horta wax lala yaaba ma aha laakiin qadiyad waxaa weeyaan oo ay og tahay saddexdii dibi ee macruufka ee soomaalidu waa taqaanay anugu waan aqaanaa jigjiga waan tegey magaalada ku xigtay jigjiga waa diridhaba diridhaba alxabasha annasaara way qaateen soomaali baan ahayd magaalada labaad bay ahayd jigjigoon baa ka weyn bes waxay ku taallaa meel hoodana oo barwaaqaa oo beeraha iyo wax walba ay ka baxaan waxay yidhaahdeen soomaali ma laha soomaaliya oroma isku haysta kilka dheaa waxaa maamulaysa dowladda dhexe markaas soomaalida waxaa intii caasimadii diridhaba iyagu lahaayeen intii loo diiday baa meel shiniile oo dhowr kilomitr u jirtaa halkan baa idiin magaalamada waxaan odhan jiray awraaja ciisaanaa gurgure oo macnaheedu tahay gobolka ciise iyo gurgure ciise iyo gurgure waa laba qabiil oo soomaali ah iyo u taagnaayeen waa macnaha majority ahaayeen soomaalida galbeed o dhan magaalada way deganayn marka aniga hadda ma biciisanayo argagaxna weyn iguma ah waayo dirdhabay hore u soo qaatayba tan hadda boqolkiiba afartan bay sheegaysaa boqolkiiba boqol bay soo qaateen oo wax nagu cusub maba aha wax nagu cusubba ma aha ninkii yaqaana etoobiya iyo dhaqankeeda iyo taariikhda dhulka wax cusub ma aha dirdhaba oo magaalada ku xigtay jigjiga horaa loo qaatay afartan inay hadda sheegtaan xabashi wax lala yaaba ma ah laakiin waxaan leeyahay soomaalida askarta xabashidii waxay ku gaardin jireen saanjoo balla soomaali bisha qarra oo macnaheedu yahay soorka cid walba wuu galay soomaali maahane soomaalidu dad wax iska celiya ahaayeen dad nool bay ahaayeen dad xabashidu ayna ku dhici karin waxaas si guud ha u gumaysato oo walaalada kristanka ah ha waardeeyaan laakiin inay yidhaahdaan anaa ale hataa xerya ciidan oo gooni ay deganaan jireen magaalada mayna soo dhexgeli jirin magaalooyinka ay gumaystaan wixii hadda ka horreeyey mayna soo dhexgeli meelo gaar ay ka deganaayeen waa cabsi ay ka qabeen inay soo dhexgalaan dadka marka maantana maarataye dee isheeda la yeeshay oo maarataye taasi waxay muujinaysaa xabashidu inayna waxba reebaynin soomaali inay waxba reebayn dhulka dhan inay siday berbere iyo dekadihi saylac iyo inay u qaataan u rabaan ayay jigjigo iyo meelba inay u qaataan waa damac oo weligii hore ugu jiray haddana is leedahay maanta waa hirgeshan kartaa laakiin way ku khaldan tahay soomaalidu ha jirto soomaali murtadiin oo dabadhifya oo iyaga laakiin u nacamlaynaya laakiin soomaali inta badan waa ka haddaa sheegaysay shirkii niman odayaal inay ka baxeen waxaan rajaynaynaa taasi inay noqoto maaragtay etoobiya dumitaankeedii iyo soomaalida oo kacda oo midowda oo israacda oo dhulkeedii maqnaa herar iyo dirdhabe iyo jigjigo iyo dhagaxbuur iyo wardheer iyo qabdixare iyo iyo maaragtay god iyo dhammaan dhulkii soomaali galbeed inay u noqoto idamka ilaahay soo celin baan rajaynaa adeer macaan khayr kusiiyo dhulkaa waxaa lagu wareejiyey qayb waxaa lagu wareejiyey kun sideed boqol sideed afartii shirkii baarliin ee afrika lagu qaybsaday iyo xabashadu kaga qaybashay baarliin oo hadiyad loo siiyey qaybta dambe oo rise area la yidhahdo oo qaybtan maaragtay soomaali weynta soo xigtaana konton iyo dhowrkii maarata afartan iyo dhowrkii baa lagu wareejiyey marka ma laakiin anigu asal ahaan dhulkaasaan ku dhashay anoo marka arday ah mar walba waan tegi jiray qaraabadii ehelkii abay waalkii xagga deganaa mar walba waan tegi jiray waan ka warhayay xataa anoo ardaygaas dagaaladii yaan ka qayb qaatay anoo maaragtay arday yar ah baan tegay oon dagaalamay marka si gooni ah ayaa qalbiga u xidhan yahay oo dareenka u xidhan yahay oon u jeclay dhulkaas maaragtay dee waa dhul laynaga haysto oo markaa dhulka aad aqooninna aad uma garanaysa taa waxaa kuu noqon sheeg sheeg lakin markaad dhulka taqaano ood maaragtay wixii taqaano oo dadkii taqaano way ku saamaynaysaa adeer marka dhulka waan taariikhda mar hore ahayd digreegu markay yimaadeen waa maakireen khayaamalowyaal soomaalidii daalanayd oo gumaysi ku soo jirtay iyo siyaasad markii hore u ekayd inay furfuran tahay iyo ula yimaadeen oo wax tasuur been hoostana gumaysiga korkana qowmiyadaha ciddii maaragtay maaragtay ku qanci weyda dastuurka etoobiya way go-aysaa markaasaa wax kililinayada la ogolaaday kilil markaasaa wax soomaali magac qolof soomaalila la keenay meesha jugjiga nin soomaali ah la keenay nin kastana hadda waxaa laga labaa dhowr iyo toban baa soo martay kililka soomaali waxay ku sheegaan mid walba waa la xidhi jiray mid walba waa la xidhi jiray in inaybaa ugu darnaa oo soomaali cadaabay oo joologaadeen sameeyey oo meles markuu dhintay ooyey aabbahay meles ma dhiman xataa habartuu uu qabay buu guursaday jacayl wuxuu ka qabay habartu meles ka baktiyey ina inaybaa guursaday gurna ma ahe yaa ku wareegay ninkii saasa xataa wuu xidhay markii soomaalida been loo sheegay oo kaliiladii la sameeyey oo qof qob soomaali ah meesha yimid oo madaxweyne sheeganaya waxaa dhacday inay maaragtay soo dhexgala dadkii waxbaa laydin qabanaya dhulkaa laydin dhisaya laamiyo dhalanteed iyo waxyaalaha la sameeyey markaasay soo dhexgaleen dadkii halkaasay dhibaatadu ka timid marka markii hore laysuma dad yar oo uraaga la yidhaahdo oo muslimiin ah oo maaragtay oo ganacsi yar yar ku haysta oo soomaalidu ayna ka qabin maadaama muslim qofku uu yahay walaalkood yahay ayna waxba u dhisan jirin ayaa joogi jiray laakiin intii hadda killikillikan iyo tigreegu ay yimaadeen ayay dhibaatadan timid oo dhulka la qaatay marka qaabkaas ay kusoo degeen qaabkaas kusoo degeen ay kusoo degeen suldaan cabdiqani cabdullaahi maxamed ayuu kaasi ahaa waxaa naga wargelin ah in aaraah kale aan soo wadno oo dhanka dhegaystayaasha nooga timid balse aan dib ugu laabto ka qaybgalayaasha diiradda jimcaha ibnu muflix odayaasha kulanka ka baxay qaarkood waa kuwii taageeray etoobiya oo weliba ku ayiidaya inay qabsato badda soomaaliya odayaashaasi iyo maamulka marka laga yimaado ka waran dareenka dadka soomaali galbeed ma yahay weli kuwa nool oo ugu yaraan soomaalinimada ay ku weyn tahay
horta caadaqaate akhigu meelol buu joogaa caadaqaate waa xaadkii shalay soo istaagay ee lahaa etoobiyaanka la iska celiyay marka dambena yidhi meesha kale ka soo sirtay asiga guureed adna isu gelinayseen oo kale horta meel walba way joogtaa tii umaan soo xusada su-aashaada markaad weydiisay horta marka oday caadaqaato ah oo dulli ah oo saqajaan ah oo aan dad ahayn wuu jiraa laakiin dadku majoritigooda ama say u badan yihiin akthariyada say u badan yihiin barnaamijka odayaashii maalinkii dhib badan bay kala kulmeen waxaa la ii sheegay qaar ka mid ah magaalada jigjiga in guryaha intii loogu galay ay farcidood ku baxsadeen oo ciidamadu ka soo gaareen in la khaarijiye la rabay waxa saa samayn rabayna ay ahaayeen dad shacab ah kana xanaaqay arrintii odayaasha warka ka soo baxay kuwo kaleento inay carareen goboladii u carareen kuwo kaleento iyo ardisadii xaggaa u carareen kuwo kaleento inay maxaa dhihi jiray dhehen war waxaan shaah baan qaadanay oo afkana loo buuxiyey oo xoogay intaasaan bislaysanayne run nagama ahee sakaana daayaan dhahe dadka si hoos oola hadleen xoogo badan baa iga soo gaaray arrintaas odayash horta berigii arrintaa ku hadlay tii dheereed baa ka raacday arrintaa anaad ogteedi in kala war ooma hayo aad baa maxaa la dhihi jiray loo eryaday meel baa lagu caydhsaday een, waa iska caadaqaatiya xaalkii middaa markaan odayaasha uga soo tago etoobiyaanku ma kala jecel yihiin kuwan soomaali galbeed la dega iyo kuwa soomaalida kaleenta maya soomaali waa u soomaali markay dadka ay islaayaan liyuu booliska iyo on alifta iyo itixaadka markay islaayaan waxay dhihi jireen imisaa dhimatay markaasay dhahayaan intaa anaga naga dhimatay intaa ayaan ka dilay toota soo daro guddigiin meeqaad ka dhimatay intaas ishii bay dhihi jireen marka marka ma kala jeclo ayagu soomaali waa u soomaali midka degan aan isa soo gaadhin ee qandale iyo badda degan iyo midkay maxaa leeyahay jabuuti degan iyo midka soomaaliya iyo kenya nfd iyo maxaa la yidhahdaa wajeer iyo garis iyo iyo maxaa la yidhahdaa sheegay meesha la yidhahdo een degan een ee, ijaaraa degan iyo midka maxaa la yidhahdaa kismaayo degan een meesha la- reeskambori degan iyo midka muqdisho degan iyagu waa isaga mid haba yaraate eh qofka soomaaliga ah ninka ku dhaha soomaaliya etoobiya kala jeceshahay etoobiya ma yaqaano ama waa beenaale og oo inuu dadka seexiyo basuna ku iftuu rabaa ayagaaba kuu sheegi maba ku qarinayanba waxay kula yihin annaga haddaan kuwan la heshiino kuwa ka sheeya ee soomaalida kaleenta ah iyo kuwan ma kala garan karo suban nooguma taalo haddaan kuwan la heshiino kuwan hoosta naga jiraan nacuuni haddaan kuwan la heshiino kuwaasaa noo soo dhexmaro kuwaasaa nacuuni marba hadday markay nacuun hayaan qori qiiq waa lasa tuuraaye soomaali soomaali dheh waa qaaciday aaminsan yihiin waay maadaamay taa aaminsan yihiin oy middaa ku shaqeeyaan hadduu yahay soomaali galbeed joogo iyo hadduu joogo meesha la yidhaahdo een, hargeysa waa isaga mid akhiyo ma kala jeclo cadowga waxay- waxayna aaminsan yihiin cadowga koowaad ay leeyihiin anaa kuu sheegi waa dadka kilalka shanaad meesha hadda loo bixiyey ama ismaamulka soomaalida loo bixiyey ama soomaali galbeed ay dadku u yaqaanaan nimanka dega etoobiyaan ciday ka necab yihiin ma jirto ayagu ama ha isku dabaaluheen oo haddaba ordeenoo maxaa dhihi jiray ii sheeg dabada ha u dhaqeen ama ha diideen M- cid ay ka niciyaa kuu sheegi waxay kula yihiin nimanka cadowga annaga nagu ah ee dhaqanka annaga yaqaan ee dagaalka annaga yaqaan ee meesha naloo mara yaqaan ee sida naloo dila yaqaan waa nimankana soomaalida kale mabaa nasaarnima dhibba nagu haysay kula yihiin marka ama ha ogaadeen ama yan ogaanin laakiin waxaad ogaataa so- Ethiopia ninka Ethiopianka ah qofka Soomaaliga ah hadduu luuqadda xabashiga luuqahana uusan aqoonin oo Soomaaliga soo rogan war see tahay nabad hadduu soo rogan karin oo xabashi bas uu yaqaano Soomaali waa Soomaali Soomaali Soomaalidaas ugu dhiman hayaa marka ma kala jeclo hal waday u saari hal tareen bay u saari kay soo gaaraan inay dilaanna waa go'aan waayahay shaxyaakallah waad ku safartay waad ku noolaatay dhulka soomaali galbeed wax badanna waad ka taqaanaa waayihii dambe aad baa loo dhaqan bedelayay dadka weliba dhallinyarada kiniisada ayaa ka furan jigjiga maxaa arrimahaasi kala socotaan wal- walal macaan waxaan leeyahay wadankan wan- wadan gacan soomaaliyeed ku jira ma aha dadku af soomaali ha ku hadlaan horta hal ogsoonow ninka dhallinyarada ah oo maanta jigjigo ku dhashay oo iskuulka kaga baxay ilaa heer sekondary ilaa jaamacad kaga baxay ninka qa- qabdidhagax buur ku dhashay ilaa heer jaamacadeed kaga baxay ninka qabdidahar ku dhashay ilaa heer jaamacadeed dugsiyadooda ka- iskuuladooda ka baxay ninka goday ku dhashay ilaa intaa ka baxay een diin kaleeta soo arkin isagii xabashiga xabashiga ku xig horta taa hoosta ka xariiq wax haba yaraatee af soomaaliga ha dugsanin dadka waa dad la dhaqan rogay goday ciyaalkooda dhallinyarada ah hadda ma aha sagaashan iyo saddexdii baan goday safar ku soo maray muqaaxiyaha sida caadiga inta dhallinyarada usoo fadhiistaan baa mataqaanaa khamrada sida shaaha loo dalban jiray ee, dhagax buur baa la mid ah ee, goday baa la mid ah jigjigaa la mid ah taas horta waxa weeye ummaddu noocaas waxaad la socotaa oad ogsoon tahayba hadda jigjiga waxaa ku jirta kaniisadda ugu weyn baa laga dhisay jigjiga oo gobolka ku taal laga yaabo etoobiya ma inaynu ku helin kaniisada intaa leegi masaajidda ugu waaweyneed baa deris la ah waana dhaqan ay weligeed ba taqaano waa la ilaaliyaa waxaa kaloo ka jirta mataqaanaa tansiirkii qabdidahar eh, waxaa meesha yidhahda dir dhabo eh, mar aan joogi jiray shan iyo sagaashankii waxaa mashruuc ka ahayd oo iska macruufayd oo laga yaqaanay gabadha ninka sheekha ihi uu dhalay hadduu nin kiristaan ihi yidhahda gabadhan anaa jecel ha la isiyo gorgortan ma lahayn waa la siin jiri sida ninka gabadha sheekhii ninka wiilka sheekhii uu gabadha uu ninka kiristaankii dhalay maray hadduu weyst iyadan loo siin laakiin caraaf yar bays waxay gabadhu wiilkay dhashaa waa kiristaan hilibka kiristaankana laga cunahayaa iyadu salaadeedu waxaas wax qusacbaraada calaa kullin waxaan ka wadaa dalkan waa dad waa hore la qaatay oo loo tashaday gorgorteenna kuma jirto etoobiya wax kastoo dhaca waa hore waad ogtihiinoo kaniisada weyn geeska afrika bariga afrika ku taala roma kantaligay ku xidhan yihiin ortodhogiska waa kaniisad la ilaaliya bal iska dhaaf wax kala sheegaysaa si cadaana waxaa loogu sheegay kontonkan sane ee hadda aan ku dhex jirno etoobiya haddaynan dal hor la aynan qabsanin inay iyadu iscuni doonto faliajil hadaa meesha ugu dhow ee la qabsan doonay waa soomaalida galbeed waxaana ku xigtoo loo soo midjeersana waa tan hadda inagu aynu joogna loo soo midjeersana wadanka iyadu horaa loo qabsaday haddana waa la haystaa sida ay sheegeen jigjiga wixii xagga uga koreeya haddaba soomaali gacanta kuma ay haysato meesha lagu magacaabay jinaxsani jigjigaan qiyaas ahaan shan iyo labaatan kilomitr baa leeyahy oromaa iskale waaj banka jigjiga oo soomaali ay wada leedahay oo qoys qoys u leedahay oo la wada yaqaano ayaa waxaa la leeyahay webiga meelba kasoo daacaa yaa laga samaynayaa meel haro oo biyaha lagu qabto kadibna beer dhulkana dhulka intan la eg say soomaali u yeelan kartaa soomaali ma yeelan karto waa in qaranka etoobiya la hoosgeeyo oo mataqaanaye dowladda federaalka ay maamusho war ummaddaa wax loo ogol yahay ma jirto dadkeeduna way foraraan soomaalida nin baa odhan jiray ceello uma qodno ceelyan uma maqne rabbi baa u maqan subxaana wa tacaala laakiin waxaa leeyahay dadka maanta hadda meeshaa jooga dadaynu hadda ha haddii jihaadkan ilaahay soomaaliya maanta uu ka taagay ay uu jihaadkaa tago nacam dhallinyaro aada u taya badan oo akhyaar ah oo diin jecel oo welibana madaalayaal ah oo geesiyaala in loogu tago waa laga yaaba laakiin maanta halka ay marayso rabbi baa u maqan dhanka kale sheekh cumar waxaan ognahay dhulkan waa dhul barwaaqo ah shidaal baa dhex eegaaga bariiskii iyo qamadigii ayaa si weyn loo abuurayay xiliyadii dambe weliba waa lagu guulaystay bal dhankaasi haddaan ka eegno maxaa nooga sheegi kartaa barwaaqada dhulka maadaama qayb ka mid ah waxyaabaha lagu soo ordayaba ay taa ka mid tahay horta dhulkan kale talaba wey oo waaweyn baa wara yaa mara webiga shabeelle iyo webiga jubbaba way maraan dhulbeereed aad balaaran magaalada guday oo keli ee taa dhulbeereedka ku hareeraysan haddii si dhab ah loo qodo geeska afrika oo dhan bay hata ku filan tahay oo mataqaanaa galleyda u dhoofin karayaan midhahana u dhoofin karayaan taasi waa xagga dhulbeereedka ee hanti waxaa taalla mataqaanaaye loo yaqaano xoolo dhaqatada geela ugu badan soomaaliya waxaa loodhan karaa gobolkaas ayuu ku nool yahay adhiga ugu quruxda badan welibana adhiga idaha loo yaqaano adhi ahaan adhiga ugu quruxda badan markii bari laga reebo bariga soomaaliya laga reebo meesha ugu iyo reer waqooyi markii laga reebo meesha ugu adhig wanaagsan waa iyaga markii taa laga yimaad ceelkii jeexdineed baa ku yaalla etoobiya bikulli maa uutiya min quwatin waxay isugu geynaysaa mataqaanaya inay qaadato meesha yidhahdo ceelkaas biduuni gorgortan ciddan ayna kala gorgortamin marka waxa batroolkii baa ku yaalla gaaskii caddaa baa laga helaya uraniumkii baa laga helaya maca waa dhul dihin oo barwaaqo oo macadintiisa dhan dhulka ay wada kor saaran tahay macdanta ayu nooc baa laga helaa maanta etoobiya gudaheeda laga helaa buurahan waaweyn qarri jiqood iyo kuwa kale ka koreeyaba macdantii etoobiya oo dhan baa soomaaliya oo dhan baa taala dhulku waa dhul barwaaqa ah laakiin dadkiisi waa dadii maanta ka gaaji ka faqisan yihiin laguna dila mataqaanaa dhammaantoodba dabaqoodhiga iyo waxaan macno lahayn iyo diin la-aan ummaddana diinta waa lagala dagaalamay markii dabaqoodhi loo soo diro ciidan looga dhigay kolkii horena onelf ay dhex ordaysay ummaddu waa ummad diintii lagala dagaalamay marka ummaddaasi halis waxay uga jirtaa in loo yidhahdo beri bay muslimaan ahaan jirta haddaan ilahay gurmad una siinin waddankuna waa waddan aad iyo aad iyo aad barwaaqo ah haddii dadkeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu dareenkeeda gaadhsiiyo wax ay dal u dhoofiyaan maana wax loo soo dhoofiyo mayna u baahdeen baan leeyahay wahagaag inta aanan su-aalaha ugu dambeeya ee gabagabada siinin ka qaybgalayaasha diiradda jimcaha oo kale ah ibnu muflix sheekh cumar xayakallah iyo nabadoon ismaaciil haaruun waxaan markaan milicsanayaa qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddiisa jooga oo si aad ah kaga hadlay siday u arkaan shirkii jigjiga ku fashilmay bismillaah wallaahi waa wax lagu qoslo in etoobiya yidhaahdo boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed waxaa iskale etoobiyaanka boqolkiiba afartan iska daaya boqolkiiba hal xitaa malihidina marka waxaa kaloo igala siiyaa badan oo arrin laga xumaada eh odayaasha hadal ayaa maqlaya hadalkooda leh xataa jiilka dambe waa arrin halis badan xataa jiilka dambe xitaa way saameynaysaa war alle idinqaad idinma dhehee maxaa adinka qabanaysaan waxay dhalinta maanta halkaas joogta qabanayaan dulligamaa raali ku noqoteen dulligaa raali ku noqoteen war maad baxdaan oo qoryina qaadataan duurka intaa u gashaan oo jabhadaysaan gaalada madaxa kura isku daya dulliga inaad iska dulqaataan inaad isxoreysaan isku daya subxaan allah war haddaadan dagaalamin oo wallaahi aadan jihaadina inaadan sharaf yeelanayn jihaadka cizii sharafaa ku jiro karaamaa ku jirto wallaahi haddaadan jihaadin oo gaaladaas xabashida uraysa injirta badana ceelinka daldalaysa aadan iska celinna adinkay dhiiggiina fuudsanaysaa wallaahi hadda way fuudsataa mar walba sida xoolihii camal ah, halba marna idinka soo baxsanaya laydin dilaya waxna maka dhigi kartin maka jawaabi kartin war waa dhimin laheedan laba jeer ahaanba geerida waa idin waa idin imaan laheyd sida jiilkiina dambe aa u badbaadi laheedeen oo sharaf iyo ciise ugu noolaa lahaayeen ay idinkugu faani lahaayeen sida anaga awooyaasheena maanta aan ugu faanoo kale qalab qaata iska elshi gaalada wallaahi etoobiyaan wax ka fuulaysan malaha fagaaraha dagaalka markii xarakada ayada isqabtaan say u isbeedanayaan oo u- u kal- u kala farxanaya waa aragte ee u fakanayaan mar nafta adiga jaceylka kugu heeso etoobiyaankana aan xanuunka ku heynin maxay tahay ii sheeg maxay tahay nafta adi xanuunka kugu heeso etoobiyaanka xunka ee amxaarka xabashiga eh, aanan xanuunka ku heynin maxay tahay warhooyo annaga nalama du- nalama gumaysa jirna ma nala dulaysta annaga ummad gumaysiga kasan tagtaanahay nolosheena nalama gumaysana mana dhicinba in su- aan isdhiibno maxaa isku dhiibteen oo etoobiyaanku iskugu dhiibteen maa iska celisaan wallaahi gabdhahana waa idinka gowracayaan adinkana waa idin gowracayaan ilmahana idin cafi maayaani hadda intay goorgoorta iska celiyaan iyo iska celiya qorqoryaha qaata iska celiya gaaladan maxaad uga cabsanaysaan marka ayagaba waa igu- waa idinku soo indha adeegoyn ayagoo rafaadsan oo kala burbursan oo dulli iyo rafaad iyo imtixaan haysto maanta etoobiya silaca haysto wallaahi waa mid aan ku faraxsanaa boqolkiiba laba boqol xitaa sababtoo eh ayaga qoomiyado tiro badan waa way kala qaybsan yihiin way kala ququbsan yihiin way isdagaalaan kulliyoom ayaga isbaabi'inaya diyaarad daroona arkaya intay isku duqeeyeen caruurtii haweenkii ee iska laayeen xataa dhallinyaradii eber ka siiyeen wallah waa ku farxa alxamdulilah waxaan ka naxayana ma aha sababtoo anagana soo kumaadan anagana iska celin saa gacmaha ismaan kor saaranin cisiga iyo sharafta maanta aan leenahay ilaaha ku mahadsan yaa ee dadka kaliya ee ka baqanayaan waa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay ayagana ha kor yeelo hana kor mariyo hamigooda hami sare allaha ka dhiga insha allahu tacaala ilmahan dhalna hadday soo barbaaraanna insha allahu tacaala ayagana way qoriga qaadanayaan dulli iyo gumaysan raali ku noqon maayaan waanu ku barbaarinaynaa insha allah sida cadowgooda isaga celin lahaayeen insha allah sida jiilka iyo dambe ka dambeeya ayagana oo ilmahay dhali doonaan biidnillah si ayagana ay nabadgeliyo iyo farxad iyo reereen ugu noolaan lahaayeen war dulliga iska qaada soomaali galbeeday dulliga iska qaada ishubeeya iska celiya oo hadda waaba dhimanaysaa loo jeer ahaan bitol lagu soo qabtaa horta oo xaaskaadii lagu hor dhibaateeyey caruurtaadii ilmahaada lagu hor gooracaayo maxaa qabane ma geeriya geeri kuu dhanta xanuun xanuun kuuma dhaamo wallaahi inaad sharaf ku dhimato wax kaaga wanaagsan malaha ama aad cisi yeelato oo cadowga aad iska xoreyso anaga aad sababa anaga aan rabno waa anagaa iskale ayaga soomaali galbeed aan leenahay ku hayaan wixii kasoo haro soomaali galbeed etoobiya oo dhan anagaa leh insha allahu tacaala waanu usoo socnaa waana qabsanaynaa etoobiya hamigeeda ayadoo dhimanayso qaarka dambe naftii kasoo baxdo inta hore ku jirta ya oo nafta qararacda ku hayso ee waxay rabtaa inay isnooleysa isku madadaariso xanuunka haay ee isaga fujiso hadallada ee mar walba kusoo celcelinaysa soomaaliya o dhan waa qabsanaa een, badaha soomaaliya anaa iskale soomaaliya dadka jooga oo dhan ana ii nacamleynayaan wax kuu nacamleynaya maala wax xun oo adoonsato eeyaha yaray soo mu- murab- soo murabiyeysatay soo tarbiyeysatay meelaha ka qayb qaylinaya waxaa ahayn oo oo carbalku oo calishaan oo yacni oo ku difaacaya bal sheeg soomaalida canuga dhashay xitaa xale caawa kan istibaalka ku dhasho iyo kan kale oo hadirtaan garguuranaya hadaaqayaba etoobiya naceebkiisa ku hadaaqaya wallaah naceebka aan idiin qabnana mid yar maaha xitaa ee haddaa run sheegaysaan soomaaliya soo hunguriyey waa war laadihiine soomaaliya oo midka dabaabaadka laydinkaga gubo baktigiina meelaha la dilfaajinayo meelaha lagu jiirayo dadka madax cambuulaa leh war etoobiyaano etoobiyaano wallaahi bilaahi tallaa waa silantihiin soomaaliyana waa dal ilaahay u nimceeyo libaaxyo adinkoo bisadaa libaaxyadaas uma imaan kartiin keymaha iyo magaalooyinka adduunka oo dhan ku kala firirsan alxamdulilah ilaaha libaaxyo naga soo saara ilaaha ku mahadsan ilaaha hanoo dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanayaa in uu ka dhigo halyaayada fura doona baytulmaqdis biidnillah iyo wadamada kale oo muslimiinta ay ku dhibaataysiina insha allah kuwa fura doona inuu ilaahay ka dhiga ilaahay ka rajeynaya insha allah laakiin etoobiyaan waxaan idin leeyahay ha silmina dumarkeena iyo caruurteena dhuunta idinkaga ku-an ee yaad murabiyeysateen waxaa uma dhisin inay dadka dhan wada yihiin ma wada aha wallaahi ma wada aha dagaal midka ugu xunaana dhex maraya biidnillaah soo socda hada aragtiina idinka soomaali galbeedna ma liidina dadka soomaali galbeed joogana dulliga raalli ku noqdaa mis xoreeya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ugu horeyntii waxaan salaamayaa baxda warbaahinta idaacadda islaamiga alfurqaan aragtideyda haddaan ka dhiibto warkii ka soo yeeray dowladda xabashida itoobiya oo ahaa in boqolkiiba afartan dhulka soomaali galbeed ay ayagu leeyihiin aada iyo aada ayaan ugu xunnahay haddaan nahay ummadda muslimka ee soomaaliya walaalayaal marka gaaladu ishabar wacatay dhan walba dhulka muslimiinta duulaan ayay ku yihiin tan waxay caddaynaysaa midda ka socota dhulka gaza ee falastiin ee yahuudda ay marba dhul sheeganaysay dad ku degaameynaysay marka ee, cagsigeedii bariga afrika dowladda u qaabilsan in sidii yahuudda ay dhulka muslimiinta ay u boobto oo gaalada ay u xilsaarteen waa habashada itoobiya walaalayaal waxaan iskaga dulqaadi karnaa inaan gacmaha isqabsano diinkeenii u noqono kadibna aan wajahno gaalada asalka ah ee itoobiya oo ah wakiilka yahuudda geeska afrika rabaan dhulka soomaaliyana inay hoog ay ku qaataan bad iyo beri marka annaga annaga ayaa laisku keendiray qoloba qolo kale ayay weerar ku yihiin qabiil ba'allan ayaa loo sameeyey marka isteed walba dowlad shisheeye ayay hoosta la galeen cagsigeedana dowladihii ayagoo midaysan ayay waxay rabaan dhulkaynii iyo khayraadkaynii bad iyo beri inay qaataan dhulkaas wuxuu ku soo noqon karaa in ummadda ay ilaahayga u noqoto diinkeedii ay ku dhoqonto kadibna ay gacmaha isqabsadaan oo ayagoo tala saaranaya allaah garab iyo gaashaanna u noqonaya jihaadka ka socda dhulka bariga afrika inuu ku soo noqon doono ayaa aaminsanahay si kale in qaramada midoobey iyo banaanbaha iyo ashtaka la gudbiyo kuma soo noqon doono dhul hoog lagaga qaatay hoog ayuu kugu soo noqon doona waa in dhiig loo huraa ee, dhulkaas sidaas ayuu ku soo noqon karaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن سلام يا إخوة الفلسطين شغالة إلى عدى الفرقان الإسلامية وها أرنتان ورأيي إي أم باهنا وهي أم باهنتا الرق وإسكالين dadka warkooda waa cadyahay dulanka warku waa taagan yahay musiibada waa taaganta ummadda ku habsatay maadaama aan ka tagnay caadadii dhaqankii hidihii dhaqankii diintii akhlaaqdii aan ka qaadanay gaalo iyo hawadeena iyo naftii shaydaan iyo haw u hoggaansanay waa la isintaxaamayaa maanta afartanaa laleeyahay afartan ummadan le hadday wadanka dhan geli karaan waa galayan waana fidnaynaya alfitnatu ashaddu min alqatli ilaa ay markaas sida ilaahay noo cadeeyay raalli idinka noqomaa yahuud iyo nasaara xataa tatabica milatahum marka arrintaas waa arrin halisteeda leh waa arrin u baahan rag meel hoo u baahan hadal waxba kama tolo meel bannaan hadal ma buuxiyo marka sidaas daraaddeed arrintaas waa arrin xasabe dad badanna waa ka hadleen Taa waxaa ka hadlayaan internetka ku arkaya gabar madaxeeda qaawan iska maskiino iska cilmaaniye kuwa isku sheegaya culummada qaarkood iyo mufakiriinta iyo ilbaxda iyo maxaa la yidhaha mutacalimiinta ay ka hadal qurxayn sababtoo caatifada wadaninimada ama garashada aa laga qaaday markay ciraaq andigila ay ka tageen markay aysan ugu dhicin ilaahay aan ka habsano ummadda xaq ah loo sheego ummadda ayaan laga daalin dacwadu joogto waayo ma dhammaato xasuusi faina dikraa tanfac lmu'miniin kii idinka cilmi badan kii idin cilmi ag kii wuxu baahan waa in markasta dacwadu soo taaganta jihaadkii iyo dacwadu kalama haraan yaa marka saas daraaddeed aadan idinkugu faraxsanay qalbigay waa ku qaboobaa guulaha a soo geelay sooma aad dhunta u gashay gaalada cawaadayso ilmaan geeri ma rabo gaalo geeri ma rabto dhib uma adkaysan karaan laakiin man yatawakal cala allahi fahuwa xasbu haddii ilaahay keliya tala saarata ilaahay waa kaafiya waa tahay kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha nagu xiran waxaa naga wargelin ah inay jiraan dad badan oo cilado ay ku yimaadeen codadka ay noo soo duubeen islamarkaana aanan soo gudbin karin codadkaas ayaan hakinnay sababo ku aadan guuxa ama shanqar ku furan oo wax badan laga sii fahmi karin sidoo kale waxaa jira codad aad u badan oo ay soo qabteen wariyaasheena kuwaasi oo wakhtiga uusan ii saamaxaynin inaan soo wada gudbiyo codadkaasi insha allah waxaad ku maqli doontaan oo habeenba qayb ku soo qaadan doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee habeen kasta ka baxa warbaahinta tan alfurqaan marka aynu ka tagno habeenka sabtida ay soo galayso nabadoon ismaaciil haaruun taladaada ugu dambaysa sidee dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed kaga bixi karaan gumaysiga ay ku jiraan
adeer talo waxaan siinayaa waxa weeyaan een, gobonnimo iyo gumaysi wax la isiista- wax la isa siista maaha dadkaasi waxa aad ku jirtaan dadkaasoo waxa aad ku jirtaan ummadda soomaaliyeed ee dhulkaa degtay waxa aad ku jirtaani waa gumaysi gumaysigaasina mid hadda idinku cusub maahe waa mid weligeen iyo alleheen dadka iyo dalkaba hayste weeyaan haddii aan maanta loo kicin oo garab aad haysataane garabka aad haysataan inta aad buuxisaan ood soo buuxisaan ood wiil iyo gabadh iyo oday iyo cirool iyo dhallinyaraba aan la soo buuxinin heerka aad maanta joogtaan oo la idin yidhi boqolkiiba afartan baa hadda inta dhagax buur iyo jigjiga u dhaxaysa laydinka qaadanayaa yaa maanta ma haddaydan ka kicin maanta maalin aan ahayn baad garan doontaan meesha la yidhaahda hawaas soomaali baad degi jirtay hawaas ardisababa intaasoo kilomitir bay u jirtaa sidii loo soo wadi loo soo waday baa hadda jigjiga kaaramardhaa la keenay kaaramardhaa la maraya kaaramardha markii la soo gaadhay baa waxaa haddana la yidhi afartan kiilo a- boqolkiiba afartan baa haddana dib laydinkala noqonayaa waxa keliyahay ku soo hadhi doonaan waxa weeye waa fayrfayr iyo wajaale iyo bahashiibay ku soo hadhi doonaan ummaddu ha kacaan ha dhiidhiyaan garab bay haystaan maanta garab ayna weligoodoo kale helaynin bay maanta haystaan oy dalkooda kaga cilbixi kartaan gumaysigaas een, yuhuudda ah ee dhulkooda haysta garab bay u haystaan ay kaga ciilbaxaan oy dhulkooda kaga xoraystaan iyagoo ilaahay ugu dhowaanaya jannana ku gelaya inay dhulkooda u jahaadaan oy jahaadka soo oy jahaadka soo galaan oy afwaajan afwaajan u soo galaan kadibna ay weerar dib ugu qaadaan dhulkoodana ay sidaa ku xoraystaan sha- sharaf iyo cisi intaa uga horraysa oo aakhari iyo adduunihina ma jirto dadkaasoo fadhaga ka kaca ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsadoo fadhiga ka kacaanu leenahay aad baad umahadsan tahay waa talo fiican ibnu muflix dardaarankaada ugu dambeeya ee ku wajahan xalka dhulka soomaali galbeed iyo dadka ku nool haddii ay yihiin siyaasiyiin iyo shacabba akhiga horta een, dhagihi ilaahay waaniye ayaa waansama wuxuu yidhi ninkii la dhihi jiray dhoodaan dhagax taabasho iyo tuujin iyo inaad tantoomayso saddexdaa midaad ula tagtaa waa isugu taaga nin wixii la toosanay mid buu tuur laleeyahay buu yidhi een, nimankan horta meesha jooga dadku waa afar qolo ama waa saddex qolo qolo waa siyaasiyiin waa nimankan cagtar iyo etoobiyaanka la burdhaglaysta etoobiyaanka la qooshta dadkan inay noolaadaan iyo inay dhintaan aan kala jeclayn niman waa nimankaasoo nimankan in wax dardaarana iyo wax farin oo faraya ma jira bale wax haddii ummadda kale oo soomaaliyeed ba haddii wax laga maqlay waxaan dhihi lahaa nimankaasi talaabaha laga qaado halalaaya weliba waa haddii wax laga maqlahaya weeye taas waa taas waa gurubkaas iyo waxay yihiin iyo meeshii maxaa la dhihi jiray shay asal ku hayaan iyo siday u socdaan weeye Een, midda labaad qolada labaad waa kuwan kalentay siyaasiyiinta ururada on alifta iyo kuwa xukunka haya soomaali galbeedda la baxee baktiga ahaa iyo kuwan ayagana cilmaaniyiinta ayagana ilmo on alifta mujrimiinta ah ee shaalladirirka iyo kuwaasina ayaguna talama maqlahayaan wanow waxaa la yidhi goormaad cirka aragtaa markii la ilagdaan arkaa buu yidhi markii intii la ilagdo madaxa kor loo calaha kor taa cirka arkaa buu yidhi waa wankii oo kalento oo Ethiopia bislaatay oo in la cuno aan u baahan bay cun waa inay isxaroodeen godki u daamareenba kuwa ayaguna wax talo ayagana aan siin lahaa ayagana male bale waxaan dhihi lahaa haddii awood loo helo iyaguna hala laayaan dhihi lahaa nimanka dadkana soo laayay ummadana soo baabi'iyey godki ku baabi'inayana u daamaray weeye halka qole marka dardaaranka aan siinaya waa shacab weynaha kaleento aan labadaa midna ahayn ee wax fahmahaya iyo ama aqoonta leh ama maxaa dhihi waaya aragnimada iyo khibru- eh, khabar- khabiirnimada leh ama maxaa la dhihi jiray ii sheegay waxgaradka ah kuwa waxaa weye frintan siin hayo maa yuukhadu bilquwati laa yustradu ilaa bilquwa yidhahdeen culimmadu wixii xoog lagu qaato laguma soo celiyo ilaa xoog mooyaan nimankaasi xoog bay dhulka ku haystaan ayaga iyo walaalahood baana maxaa isku kaashaday gobolkaas inay etoobiyaan gacanta gashado oy la wareegaan oy xamaari iyo xabashi iyo oramo qaataan oramo markaan kuleeyahay oramo ka hadlayo oramada islaamka de waa dad walaala ah oo maxaa dhihi jiray ishu ay meel kastoo degaan waa dhul islaam ah, waa sax kaa kama hadlayo laakiin oramo gaalo carada ka badan oo abi axmed iyo gurubkiisa oo yareyn baa inoo- inay qaataan oo dhulka ay la wareegaan oo ay baabi ay la wareegaan oo qolyaha ay sa oo la wareegaan idinka oo taagtaagan oo indhihiinu ay shan yihiin oo arkahaya dhulkiina in sidaan loo qaato waxaan leeyahay waa caarun calaykum ceeb bay idinku tahay wax loo dulqaadan karana ma ahan ee dhulkiina haddaad dhiig yeelataan dhulkiina dhacsada saa dadkiina iyo dadkiina iyo dalkiina waxaa oga dhigan lahaydeen waxaa dhigan lahayd falankeed gala haddii iina taa yeelin oo iina taa wax ka dhiganin oo middaa maxaa la dhihi jiray ii sheegay iinan samaynin waxaad ku qasbanaan doontaan inaad maxaa lahay isha qolaha idin xukumaan qolaha idin maamulaan meeshaa fadhiisataan haba yaraata ee wax aad yeelataan oo een, sharaf ah iyo cizaana aysan jirin taasaad gaari doontaan in marka dadka waxaan kula dardaarmi lahaa oon kula ballaami lahaa oon kula talin lahaa war nimanka waad ujeedaan maanta meeshay marahayaan gobolka waxay dhahdeen boqolkiiba afartan annaga iskale inta ku xigtana way ku darsan doonaan indhaha intaad kala qaadaan dalkiina sidaad nimanka uga dhacsanayo isaga celina falankeed gala intaas ayagu dhihi lahaa wax kaloo hadda u hawu mar lahayan ma jirto aad baad umadsanta ugu dambayntii waxaan siinayaa sheekh cumar xayaakallah oo aan ku soo gebagabayn doono sheekhanaa xaalka waad u jeedaa halka uu marayana kuma warla'id maxay ummaddu ku badbaadi kartaa oo aad kula talinaysaa in ay ku dhegto oo ay qabsato si dhibka ay kaga baxdo bismillah horta waxaan leeyahay subxaana ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan kada sunno ayuu ugu talagalay loogu noolaado sunnaha loogu noolaanayo ummaddu ay ku cisoobaysa ilaahay inoo sheego qofka muminka horta waa qof casiiz ah casiimadana ilaahay baa siiyey subxaana wa tacaala walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina yafq ilaahay subxaana wa tacaala ciziga isagaa sheegtay kadibna nabigiisu u sheegay kadibna mu'miniinta u sheegay cizigaa maxaa lagu gaarayaa iimaan iyo camal saalixa ayaa lagu gaarayaa iimaanka iyo camalka saalixa abtir ahaan ilaahay loogu tagaa nin hadduu maanta abtirsada ilaahay abtir ugu tegaya ma ay jirto iimaan iyo camal saalixa lagu badbaadaya qur'aanka min alifi ilaa yaahi ninkii dhex maraayey cidda badbaaday waxay ku badbaaday iimaan iyo camal saalix ilaahay oo laga baqday subxaana wa tacaala nabiguu soo diray oo mataqaanaayo si dhaba loo raaco awaamirta ilaahay iyo nawaahida ilaahay oo la ilaaliyo umamkii la halaagayna wixii loo halaagayay tan cagsigeeda unbay ahayd kasoo bilow nabiyullaahi nuux intii ka horreysay ma aynan jirin shirkiyaad ma aynan jirin haddana kusoo xejisay nabiyullaahi shucayb iyo qoomu huudin kusoo xejisay reer xaqaaf kusoo xejisay reer thabuud kusoo xejisay reer maxaan ku dhahday qoomu luudin kusoo xejisay umamkii la halaagay dhammaan maxaa loo halaagay bisabi dunubi walmacaasi ummaddani haddii dunuub iyo macaasi ay joogto ka dhigato oo qalbigooda uu daboolmo haddii waxa weeye cadowgooda way u nuglaanayaan ummaddu mar kastoo macaasida sii badsato ilahay ka- nin ilaahay la dagaalamaya nin rasuulkiisa la dagaalamaya nin mu'miniin la dagaa nin kitaabkiisii qur-aanka ah manhajtiisii la dagaalamaya mella kuma guulaysa ummaddu waxaan leeyahay kitaabka ilaahay ha loo laabto sunnaha rasuulka ha loo laabto sal alla alay wasalam markii kitaabka aliyo sunnaha dembigeenna aan qiranna inaan khadaa'innahay oo aan gabsannahay aan qirsanaano aan ka tanaasulna tabiciyada dhammayska tiran ee gaalada la siinayo gaalada meel ay qiimo ka galaan arulada korkeed ad- laa fi dunya walaa fi laakhira liannahu qofkan waa malcuun in allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum qof ilaahay nacdalay oo naxariistiisa ka fogeeyey in mataqaanaa rajo laga dugayo allah waa kula yabtaquuna cindahum alcizata war ma ilahay ma gaalad ci- sharaf ka raadin- ka raadinaysaan falilahi alcizatu ilahay baa sh- sharaf iskale sub- jamiic ilahay ja- ja- sharaf dhammaanteed isagaa iskale ummaddaa waxaan leeyay war ilaahay sharaf ka raadiya subxaana wa tacaala war diintiinu haydinku filaato war madaxa kor u qaada diinta barashadeeda u diyaargarooba diinta difaaceeda u diyaargarooba haddaydan degaankiina jihaad ka bilaabi karaynin annaguba waa annaga halkan idinkala soo hadlayna degaankaasaan u dhalannay waxaana ka doorbidnay meelay xabaddu ka dhacayso oo ilahay kitaabkiisa looga gargaaraya inaanu ku noolaanno waxaan leenahay ummaddaas wixii awalkeenna hagaajiyeyba aakhirkeenna hagaajinayay nebi maxamed iyo intuu la joogay waxay ku guulaysteen kitaabka ilahay korunsheegiisa sunnaha nabiga sal alla alay slam innaguna ma guulaysan doono dulliga aan jirana weligan ka bixi mayno ilaa aynu u laabanno kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka aan u laabanno culimmadiinna idinku intaa isku isku- gacmaha isqabsadaan dabba agtiinna ka shidan jihaad baa ka shidan ummaddii la joogtay reer koonfur oo dhanba waa ku cizoobeen soomaalidii joogtay walaalay noqdeen salaadiintoodii iyo qabaa'ilkii shalay iswada dilhayay gacmaha iswada haystaan shan iyo shan iyo tobanka sane jihaadku socday wax qabiiloo isdagaalay lama hayo allahuma nimuu gaaldilay oo shahaado ilaahay uu siiyey maahane idinkana waan la soconaa qabiil qabiil in isugu shan iyo toban jir kasta idinka caba qabiil baa lagu dilaayo mataqaana dee reer hebel baa inagu soo inagu soo durkay idinkoo dalkiin oo dhan maxaara ay qaadatay war ummadda waxaa deeqi karaya kitaabka ilaahay baa deeqi karahaya ummaddu waxay ku badbaaday kitaab ilaahay ciddii cisowdana kitaab ilahay bay ku cisowday gaalo ka taga gaalo waa kuwa ilaahay uu ku tilmaamay sharu daabati buu ku tilmaamay sharul bariyati buu ku tilmaamay kamahali shaydaani buu ku tilmaamay kamahali lximaari buu ku tilmaamay wax ilaahay shaydaan ku tilmaamay oo ximaar uu ku tilmaamay oo sharul bariyati lagu oo khalqiga ilaahay kuwa ugu xumaa alla uu ku tilmaamay falimaada aad uma taqaanaa madaxa ugu foorinaysa adigoo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga uu laa ilaaha meher xalaala lagugu dhalay oo dhegta midig lagaaga aadaamay oo magac islaam laguu bixiyo oo dugsi qur'aana lagu geey oo qur'aanku uu qalbigaaga uu ku jiro falimaada aad madaxa ugu furaysa ka kaali meesha haddaadan madaxaaga kor u qaadi karaynin meelaad waxaa kor u qaadaad joogta deris kula beritana adigoo mataqaanaa boqolaalay ku garab taagan yihiin soomaali waxay tiraa xiniyaha kuwa kugu yaalamaya kuwa ku garab taagan boqolaal kaleeto ilahay dartii naftooda inay daqiiqadaa u baxda diyaaru ah adigoo wataad saaxada ku laaban doontahay gaala way jabtay go- gobolkiina keli ay ka nooshay gaala si ama horta sideedaba xabasho way burburtay soona noqon mayso insha allah taala wadadii sagaashankii soomaaliya ay cagta saartay ayay cagta sii saaraysaa saddex jabhadood baana maanta ku tartamaya adhisaba qabsashadeeda idinkuna kuwa ugu liita ayaa tihiin mana rabtaan dhis- bal eh, xataa waxaan la socdaa nimanka faanoo la dhahay inaad la dagaalantaan oo ciidamadiin la geeyey abiyuuna maanta markuu adhisaba ka degay cidda kalita staafku ah in wiilashiini gobolka laga qaada ee tebaan warkooda la socona welibana waxaan la socnaa oromi iyo amxaari iyo canfarba ninkiina ka- fu- furaha lagu- furmaha lagu qabto ma cafiyaan madaxay ku dhuftaan war goormaad ilaa goormaa ilaa mataa ilaa goormaad sidan u fooraraysaan jakaale iyo jihaadkan u kaalaya soomaaliya ka socda waa jihaadkiinni waa dalkiinni waa dadkiinni waa diintiinni waa ehelkiinni kolkaad kuwankadi ay cisoobaan kuwankadi xoroobaan kuwaas hal mar baynu kuwaa ku hindhisi doonaa insha allahu tacala waa shamsada ku qaadi doonaa deetana insha allahu tacala innagoo raayada nebi maxamed wadana sal alay slam baynu masaajid walba ka aadaami doonaa aynu halkaa isugu nimaadna idhan lah wajazakum allahu khayr jaza barak lakum jasaahu llahu khayran kaasi waxa uu ahaa sheekh cumar xayaakallah waxaa ka horeeyey ibnu muflix waxaa ka sii horeeyey nabadoon ismaaciil haaruun oo saddexdooduba toddobaadkan barnaamijka marti ku ahaa waan kaga mahadcelinaynaa fursadda ayna siiyeen allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka noona fududeeyey dhegaystayaashana kuwa internetka naga dhegaysta iyo kuwa idaacaddaba dhegaysta iyana waa ay ku mahadsan yihiin barnaamijka lamida intaynu ku kulmi doonno waa bahdii alfurqaan oo isku duuban oo idinkaga tegayso sidaas iyo fi amanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون